أحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan meel weliba oo aad joogtaan akhyaartana dhegeysanaysaay kusoo dhowaada barnaamijka andalus bodcast xalqadan waxaa mar kale marti ku ah sheekh muuse cabdi caraale sheekh muuse soo dhowow mar kale kusoo dhowow idaacadda andalus kusoo dhowow barnaamijka andalus bodcast jaakum llah khayr bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والعاaقبة للمتقين ولا cدوان إلا على الظالمين وأشhهد أن لا إله إلا الله وحده لا شhريك له وأشhهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad iyo aad aad u mahadsantihiin waa ku dhowahay andalus iyo barnaamijkeeda aadaan inkaga mahad celinayaa inaad barnaamijyo fara badanoo maarata ani loo baahan yahay aad mujtamaca muslimka soomaaliyeed aad gaarsiisaan allahna miisaankiina xasanaadka in kugu daro aamiin qaatumadana guud ahaan allah noo hagaajiyo aamiin islaamkana allah noo qawiyeyo cadowgana allah naga jebiyo aamiin aamiin intaas kadib jazaak allahu khayr sheekhana ee waxaa jirtay xalaqaad hore oo barnaamijkan bodcastiga oo aan sii daynay oo aan uga soo sheekaynay ee taariikhda ee dacwadii ee islaamiga ahayd ee soo hana qaaday ee lixdameeyadii ilaa toddobaatameyadii ilaa sideetameyadii oo aan soo sardinay oo ilaa marxaladan ee maanta aan soo gaarnay aan keenay xalqadan maanta waxaan rabnaa inaan ku eegno jaanib kale oo ah sooyaalka siyaasadeed ee soomaaliya iyo soomaaliya maraaxishii ay soo martay arrimahaas bal maxaad nooga sheegi kartaa ama xog ah oo aad ka haysaa intii aad soo joogtay intii aad soo akhrisay iyo intii aad soo dhegdhegeysayba bismillahi raxmaan raxiim horta anugu siyaasadda soomaaliya kuma jiri jirin waa gartay laakiin waa dhex joognay waa gartay marka intaan ama aragnay amaan maqalnay oo maarata ani ayaan rabaa inaan insha allah idinla wadaago horta do- soomaaliya annaga dowladeenna waa dowladdii nebi maxamed caleyh salaatu wasalaam xaqiiqatan aad iyo aad wixii kaloo nagula saray waa gaarkooda Mhm.
dowladdii nebi maxamedna oo maarata aad ogtihiin eh, toban sano ayay madiino maarata ani ka taagneed oo nebi maxamed caleyh salaatu wasalaam isaga naftirkiisu uu hogaaminayo maamulahay xilliga uu ka soo haajiray maka laga bilaabo ilaa xilliga uu gooriyooday waa toban sannadood oo madiino dowladdii islaamiga ahayd oo nebi maxamed hoggaanka u ahaa ay ka dhisneed aad iyo aad kadibna xilkii markuu asagu geeriyooday waxaa la wareegay abubakar radiallahu tacaala canhu oo khaliifka koobaad ahaa Mhm.
laba sano iyo saddex bilood ayuu maarata aan ummadda hogaaminay waxaana ogtihiin in xilligiis culays badan uu dhacay oo maarata ay dhacday caamu ridda ay dhacday oo halku dhigga uu lahaa an yanqusu diinu wa ana xayun dhaxda uu xirtay ilaahayna uu ku guulay inuu siday ahayd uu ku soo celiyay labada sano iyo saddexda bilood Eh, intaas kadib dowladdii xigtana waxay ahaday dowladdii cumar ibnulkhadaab oo ku timid istikhlaaf uu abubakar sameeyey yuu yidhi, "Abu- cumara iga dambeeya hawsha Eh, cumar amiirulmuminiin toban sano iyo lix bilood ayuu ummadda muslimiinta horkacahay Eh, xilligiisana wax badan ayaa ummadda u qabsoomay waa xilliga dowladihii waaweynaa oo r- faris iyo ruumba dhulka la dhigo la dumiyey maalkoodii iyo khayraadkoodiina qaniimo ahaan loo keenay ummadda muslimka ay noqotay ummad qani ah oo nin walba xataa mushaar loo qoro Eh, wax badan oo cumar qabtay ma raba inaan taariikhda sada galo wuxuu toban sano iyo lix bilood ayuu ummadda hogaaminayay taariikh dheer uu leeyahay iyo maarata yani sheeko aad u ballaaran cadaaladiisi iyo geesinimadiisi iyo hogaankiisi iyo yacni weliba ma cifadiisi maarata yani uu maarata yani eh, dhowrsaanaantiisi Eh, waa timaal fara badan inta la keenay madiina ayaa salaada subax markii la dukadaa dadka laga qaaday magaalada iyadoo s- yacni eh, masaajidka dhinaciisa ku dadan cumar aad uu ula yaabay markaas wuxuu yidhi maalkaanoo kale cidduu gacanteeda galo waa ku fidnoodahay ilo aanu ku fidnoobin wuxuu kaloo yidhi maalkaan nimanka keenay waa niman umara ah buu yidhi markaas waxay dhaheen adaa aamin noqday markaasay aamin noqdeen adaa adigu iska daaqi lahayd xoolaha dadka muslimiinta ay leeyihiin adiguna waa daaqi lahay yani annaasu calaa diini muluukihim aad iyo aad dadku say ninka hogaanka u dhaqmay inta badan ay ku dayanayaan Mhm.
marka cadaaladiisi iyo yani shay- waa waqti dheeri qaadanaysa aad iyo aad Eh, calaa kulli xaalin waxaa dowladdaas ka dambeeyey eh, dowladdiisa waxaa ka dambeeyey dowla cuthmaan ibnu cafaan radia allahu tacala canhu min khulafaa raashidiin ka mid ahaa Eh, cumrigiisana waa yaro dheeraa sideetan iyo laba sano ayuu da'diisu gaartay toban iyo laba sano ayuuna hogaanka muslimiinta hayay yacni uun khayraadka iyo wanaagga inkastoo xoogaa oo tabardarro iyo da' ay ku timid yacni haddana uun wanaagga iyo khayrka yaa weli maarata sidiis usii baaqi ahaa usii socday marka uu geeriyoodana haddaba wagtiina niman qowqa iyinoo dhinacaasi ciraaq iyo ka yimid iyo masar meelahaas ka yimid ah, markii dambe ilaahay sabab uga dhigo inuu dil- inay dilaan markii la dilo kadibna xilkii waxaa loo wareejiyey ninkale cali ibni abi daalib oo min khulfaa raashidiin ka mid ah oo nabigana in adeerkiisa ah Qo- cali ibni abi daalib marka xilligiisa xoogaa yar fidnaha dhaxday oo saxaabada kale dhex gashay waxaa soo baxay laba guruub oo qaarna ay khawaarij noqdeen qaarna ay shiica noqdeen laba daraf oo iska soo horjeeda ah oo qolana ay cali iyo saxaabadii joogtaba ay takfiiriyeen qolana cali ay quluwi iyo xadgudub ay ku sameeyeen dhinaca kalena waxaa yaro u booday ninka la yidhaha mucaawiya oo maarata isaguna ma tabasho qabay oo lahaa nimankii dilay cismaan hala keeno in maxkamad hala soo saaro haddii marka hore aan inaan baycadii wuxuu ku xiray in nimankaas maxkamad la keeno calaadu shaqaaqooyinaa dhacay aan saas u buurayn oo cadow maarata yani uu ka dhex faaidaysana cabdullahi ibnu saba nin leeyaho yahuudi ah oo qarsoonaa ayaa la sheegay inuu fidnadaas dadka U kiciyey oo ka mid aha calaa kulli xaalin adigu waa la kala degay muddaa maarata saas lagu kala joogay cali ibni abi daalib afar sano iyo sagaal bilood ayuu hogaanka muslimiinta uu hayay cali asagana waa la dilay waxaana sabab u noqday nimankii khawaarijta ahaa oo asaga dadkiisa ula dagaalamay laakiin markii dambe wuxuu markay mabda yihiin mabdu uma dhinto mabdu waa haraya ilaa maantadan hadda aan joogno wuu baaqi yahay mabda noocaas marka nin la dhihi jiray eh, ma- cabdiraxmaan ibn muljim ayaa ayaa ayaa ma- ayaa dilay goor salaada subax uu dara- dadka raba inuu dujiyo ayuu meel luuqa u galay markaasuu madaxa tiraarkiisa ku dhuftay wejiga Eh, halkaas ayuu ku geeriyooday markuu geeriyooday kadib xilkii waxaa u wareegay ninka la yidhahdo xasan ibn cali ibn abdaalib oo nabigu uu awow u ahaa xa- calina uu dhalay oo labadiisa wiil oo xasan iyo xuseen oo faaduma dhashay ninka weynaa ahaa maalin ayuu nabigu isagoo is- waxaa inaan iska dulmar rabo taariikh dheer taariikh waa saas waa yani marka isagoo- xasana la wariye xasana mar- muddadiisa meeqay ahayd iyadana xasan mudis waxay lix bilood Ha, lix bilood ay ahayd.
lix bilood lix bilood xilka muslimiinta isaguna hogaaminaya kadib cali xasan waa tii nabigu asagoo koolkoolinaya yiri wiilkan kaygaa waa sayid laba majmuuco waaweyn oo muslimiinta kamid ah ilaahay madaxiisa ku kulmin doonaa arrintaas waa ka soo baxay in abni hada sayid sayid Eh, kadibna waa kii mucaawiye warqad u diray oo ka dalbaday in ummadda la mideeyo hogaankan asigu xataa u qaato Aad ka iyo tanasul asagu aad iyo aad Eh, arrin aad iyo aad u- u ijaabi weyn ay ahayd oo fiican Mhm, halkaasaa waxaa ka dhacay sanadka afartan iyo koowaad mhm, markii soddon sano khulafaa u raashidiin a xilka hayay mhm, nabiguna waa kii sii sheeguu yidhi, khila- khilaafadu waxay noqonaysaa soddon sano mhm, kadibna waxay u bedelmi doontaa mulki mhm.
marka tobankii sano nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo soddonkii sano khulafaa u raashidiin waxaan maraynaa afartan afartan sano sanadka afartan koowaad marka waa mucaawiya markuu xilka la wareego caamul jamaacan ay dhacdo muslimiinta ay midoobeen Ha,
Eh, waxaan dowladaas uga sheekayn anaga dowladaasaa dowlad noo dowlad kaloon leenahay Ma Oon ku jirin.
abtirsanayno ma jirin ma jirin Mhm, kadib eh, dowladdaas sagaashan kow sagaashan laba sano ayay xilka haysay dowladda la yidhaahdo umawiyiin la magac baxay oo nin kale mucaawiya markuu ka tegay yaziid ibnu mucaawiya qabtay cabdimalik ibnu marwan qabtay eh, yaziid ibnu cabdimeliga qabtay ilaa cumar ibnu cabdicasiis oo kh- eh, khaliifa khaamis lagu tilmaamo cadaaladiisa iyo wanaagiisa cumar ibnu khadaabna uu awowe u ahaa mhm, eh, ma- raggaasaa ugu maarata ugu horeeyey mhm, adugu muddadaas sagaashanka iyo labada sano ama sagaashan kowda sanaha jirtay mhm, ayadana wanaag iyo khayrki ayaa jiray oo sii socday mhm.
dowladdaas waxaa bedelay dowla cabaasiya ninka liya abu jacfar almansuur iyo haaruun rashiid iyo raggaas ayaguna hogaanka ahaa xilliga xilli dheer ayna dowladdaasi jirtay waana xilliga tartaarkii xataa uu soo dhex galay oo baqdaad iyo maarata la qabsanayo waxa dhan ay dhacayaan aad iyo aad ayada naxfirkeeda dowlado kaloo yaryaro iyo waxbaa kasoo dhex dhex baxay oo maarata yani laakiin haymanada guud dowladdaasaa iska lahayd Mhm.
toddoba boqol iyo sagaashan sanay dowladdaas jirtay Ha, oo muslimiinta ay ho- u ahayd oo dallad iyo hogaan ay u ahayd mhm, kadib ayadana dowladdaas waa dhacday waxaa ku xigay dowladdii la dhihi jiray cuhmaaniyiin dowla cuhmaaniya oo dhinacaas istanbul kahana qaaday oo maxamed alfaatix ninka la hogaanka u noqday iyo saliim alawal nin la dhihi jira raggaas ayadana maarata kusoo ku hormaray oo hogaanka ahaa calaa kulli xaalin dowladdaasna afar boqol iyo labaatan sana ciduna jirto dowladdaas caalam islaami aad iyo aad bay u dhex gashay saamiin weyn oo ballaaranna ku yeelatay qaaradaha waaweyn qaaradaha waa ninka ah, u gudbay oroba u gudbeen oo bosnia iyo herzegovina iyo halkaas Aad iyo aad.
nimanka maarata aniga armenia la dagaalamay ma waa nimanka hadda ilaa eedooda taaganta marka caalamul islaami oo dhanna inta badan yani saameyn ayuu ayay ku lahayd dowladdaas khaasatan anaga soomaaliya ma garanayo mana maqlin dowladihii ka horreeyey cusmaaniyiinta inay saameyn soomaaliya ay ku yeesheen ma maqlin
ganacsi iyo imaansho wuu jiray Ha.
laakiin micnaha ma jirin maamul ahaan maamul ahaan iyo muuqasho ahaan iyo ma jirin Mhm.
hadda islaamku waana soo gaaray oo islaamku hadda soomaaliya isagoo ku soo gaaray eh, layskuma waafaqsana Mhm.
yani qaar waxay leeyihin xilligii saxaabadu soo hajireen eh, maarata ardo xabasha hijiradii xabasha ayuuna soo gaaray qaarna yani ganacsi iyo maarata yani culamo ma ayuu nagu soo gaaray say ahaataba ilaahay subxaana watacaala manad uu leeyahay gallada waaye in annagu halkan joogno geeska afrika Mhm.
ilaahay islaamnimo uu nagu arsaaqo Mhm.
oo awowayaasheen ay islaam noqdaan Mhm. weliba seef aan lagu keenin haa ayadoon weliba xoog iyo qasab midna aan lagu islaamin Mhm.
waa arrin aad iyo aad nicmo weyn ah Mhm.
ayadoon arji anagu aana qoran anagu anagu aan raadsan anagu aan maarata aan dhiig iyo dheef mida ku bixin inuuna soo haddana gaarin islaamnimo ilaahay inuu nagu arsaaqo waa arrin weyn aad iyo aad aad iyo aad marka laakiin waxay u baahan tahay in laguna shukriyo lagana faa'iidaysto oo siday ahayd Mhm.
maarata loo loo loo loo tixgeliyo Mhm.
calaa kulli xaalin eh, dowladdaas eh, barigan afrika way soo gaartay saamaynteedu meesha la yidhaha zanzibar xafiis ay ku laheyd nin la yidhaha sayid barkash oo soomaalida ay wada yaqaanaan Mhm.
ayaa soomaaliya xafiis ku yeeshay gaar ahaan maara- magaalada muqdisho hotel curuba agtiisa guri museumka markii dambe laga dhigo madaafiic camal ay hortiisa taalay Mhm.
ilaa waqooyiga muqdishona ilaa waqooyiga soomaaliyana saameyna ku laha berbere iyo waxay uga tageen aathaare uga tageen aad iyo aad ilaa barigan africa o dhan haddaa socoto ilaa eritrea haddaa tagto saameyna ku lahayn masaajidka ugu weyn oo eritrea ku yaalo khulafaa urashidiin la yidhaahdo xilligiisaa la dhisay khilaafo caalami oo ma adduunka inta badan saameyn ku yeelatay ahayd khilaafadaas waxaa dumiyey eh, caalam alkufri ayaa kusoo duulay oo dumiyey walow la sheego inay yani eh, so- muslimka ay kala jebiyeen oo gaar ahaan carabta ay yidhaahdeen adinku carabaa tihiin islaamkan adinka asal u lahaa dowladiinna laydinka boobay waaye aan duminna dowladdaas si ay inkugu soo noqoto haymanadii aad ku laheedeen islaamnimada iyo dowladnimada Mhm.
arrintaas laakiin waxay ahayd arrin dhalanteedahoo beena oo aan waxba ka jirin nin adiga wax kuu qabanaayo dowlad adiga gacanta ugu soo geliha ma jiro calaa kulli xaal dowladdaas waa duntay dowladdaas waxay dunteen kun iyo saddex boqol iyo afartan iyo labo taariikhda hijirka markay ahayd oo u dhiganta kun sagaal boqol iyo labaatanka dowladdaas markay dunto kadib caalamulislaami wuxuu galay taxta alixtilaal maarata yani eh, eh, kufaar gaalaa caalamulislaami oo dhan qabsatay Mhm.
waxaan aad maqlayso dagaal weynihii koowaad iyo dagaal weynihii labaad iyo aad maqlayso gaalada maarata yani ay sheegaan waxaa lagu dagaalamayay waxay ahaday dowlalkii la qabsanayay Mhm.
dowlalkii la qabsanayay ay ku dagaalama xamar xamar muqdisho waxaa ku dira talyaani iyo ingiriis sax waa ha yani talyaanigaa qabsaday ingiriisaa ka damid oo ka saaray kadibna maarata yani ingiriisaa qabsaday kadibna talyaaniga markii qaybsiga uu dhacay oo berliin soomaaliya lagu qaybsadaa la kala qaybsaday aduu inta qaado aduu inta qaado lagu heshiisay dagaaladii waaweynaayo u dhexeeyey reer yurub aa meeshan kusoo fiday Ah, meeshan kusoo fiday salligoodaba wuxuu ahaa wax boob iyo wax qabso ayaga naftigoodna waa isboobeen caalam islaami o dhanna waa qabsadeen oo waa sii dareeyeen waa la kala boobahaya marka boobkaasaa saameyntaas dagaal keenay adugu dagaalkii labaad wuxuu soo gabagabay yidhahdeen kun sagaal boqol afartan iyo shantii waana marka qaramada midoobey ay sheegaan la aas-aasay aad iyo aad loona aas-aasay shuruucna loo sameeyey ee dowlad adduunka ka jiri karta oon ayaga aan ka mid naqana inaysan jirin shariica islaamna in sidii loo ilqeeyey ayna soo noqon Mhm.
oo maarata yani ay noqoto qawaaniin ayagu ay samaysteen iyo xeerar ayagu ay leeyihiin dowlad alle dowladdii arrintaas waafaqday inay inay ka mid noqon karto Mhm.
yacni dowlad aan arrintaas waafaqin inayna jiri karinba Ha.
yacni oo katorobaan ay tahay oo lagu duulayo la baabi'inayo oo ayna jirin Mhm.
Ha- sidaasay maarata yani ku saleeyeen Mhm.
Eh, waatan caalamka oo dhan dowladaha hadda ku jooga oo dhan eh, sh- eh, s- eh, shan iyo labaatanka oo sebtembar sanad kasta la isku keenayo oo halkaas awaamir laga siinayo wax lagu kala qaadanayo waxay qabteen ku sheegayaano wixii maarata yani la- la tacdiilinayo saas iyo ama- awaamir Mhm.
qaramada midoobey ay bixinayso soo ma jeeda marka waa da- waa waa caalamka dhanba waxaa weeye wa- dad meeshaas ay- ay ay addoomo u yihiin oo ay- oo higsa- higsanayo yani meeshaas waxaan laga ogeyn far kale nin dhuuxi karaa ma jiro marka waxay noqotay xarunta dunida laga- laga laga haysto laga haysto oo laga laga maamulo maamulo. caalam islaami marka sidaad sheegaysa wax xuduuday u kala dhex dhigeen si caalamulislaam oo mar dambe uuna isugu soo noqon yani adigu intaad leedahay adigu intaad leedahay bal iska dhaafee dowladaha yaryar ayaa dad yar oo shucuub yaryara aa la kala googooyey sida cafar oo kale oo saddex loo qaybiyo cafar etoobiya cafar eritrea cafar yani jabuuti loo kala qaybi waxaa la kala qaybiyey nimanka kurdiga ahaa oo maarata yani loo aanayey salaaxudiin ayuub inuu ka dhashay ilaa hadda kala maqan oo turkiya yani iiraan ciraaq suuriya loo kala qaybiyey oo ilaa waagaan haan joogno aan dowladda isugu yimaadaan aan helin soomaaliya waxaa loo qaybiyey shan qaybood waa garanaysaan yani kala qaybintaas ulijeedada waxay ahayd cid allaale cid lagu tuusan yahay inay dhaqdhaqaaq suubin kartay ama marka hore suubisay annaga waxaan ugu leedahay waxay dagaalkii lala galay etoobiya oo afarta soomaalidu ay axmed gurey ay garabka garab dagaalameen marka kurdiyiinta salaaxudiin ay isadan ha kuwaasna salaaxudiin marka inaan dib dambe aynan xooggaas unun unu isugu imaanin ayaa maarata loo kala qaybiyey annaga marka shacab ahaan soomaaliyeed xilliga isticmaarka iyo xilliga ka horreeyaba oo hadda aanan taariikh fiican anagu aanan ka haynin dad shacaba oo soomaaliyeed oo muslima ayay ummadda u ahayd maca qilati cilmihim oo ay diinta u leeyihiin haddana dad maarata yani ahlu tawxiida oo qur-aanka akhrihaaya oo yacni islaamnimo ku abtirsada ayay ahayd waxaa dhacday markaa waxaa dhacday markii maarata yani gaaladina gumaysatay oo wax khayraadka intay boobi karaan ay boobeen oo dadka ay salciyeen oo keli asayla aad maqasho talyaanigu inuu dadka webi ku xiray kanaal ku xiray marxaladii ixtilaalka marka waxaa bilowda adoonsiga adoonsi dadka la adoonsaday sida rabageel weliba saas ay tahana adoonsigaas aa ujeedo soomaalida dadka ugu fiicnaayo la adoonso waaye kamid ahayd oo yani laga cabsaday afrikaankan kale inta silsilada qoorta loo geliya maraakiib la saartay maraykanka madow ood maqlaysa wax arkaas waa dadka laga raray afrika laga raray oo xilligaas adoonnimada loo raray laakiin soomaalida nin adoon loo raro soomaaliya ma jirin laakiin meeshoodaa lagu caburinayo o lagu dhibaateynayo waxayna garanayeen inaan soomaalida aysan saas aynan adoonsiga noocaas aynan aqbali karin adugu marka dad muslim ahaa dadku ahaayeen waxaan rabaa inaan kuu tilmaamo ilaa dowladnimadii soomaaliya laga soo gaaro inta ka horreysay dadka soomaaliyeed isma aqoon qolo walbaana meeshay joogtay ku dhaqneed waa garta ummadduna waa barwaaqaysaneed waxaa taariikhda aan soo gaarnay ama anagu waxaan ka soo gaaray ama laygaga sheekeeyey ninkii laba neef oo ariga u dhasho inay caano meeli geeyaan weynaaye waa garta barako iyo barwaaqo oo caanaha inta la ruxo oo subaga laga qaato kadib ciirta lagu daadinayo bowdadka leeh bowdka ku daadiya meel cilaha ku daadina yani waa cunto xalaale oo la ixtiraama hal geeloo hal geel ninkay u dhasho caano cidda hashaasaa ugu fileed beer laba koombo badar qaada ninka ay u baxdo yacni sanadkan sanadkiisa kale ayuu gaaraya meel karoor ama kilwad ama god ha lagu shubto yacni waxay kayr caadi ahayd barakow dalku uu dalku lahaa bal iska dhaaf xoolaha markay raacaan ciyaalku markay raacaan waxay ka soo dhargayaan duurka wax ka buuxa sidii kobashka maarata yani bahal garuunjo layidhaha geesaryood mid layidhaha sadkax mid layidhaha yacni jicibta waxaasaa ilmuhu intays ka soo gurtaan ayagoo ilmuhu dhargar imaanaya marka markay dowladnima timid oo layidhi xorriyaa la qaatay oo maarata yani dowladnimaa la gaaray kun sagaal boqol lixdankii oo xorriyad maarata yani gedmatay oo been naqatay waay oo beena maxaa yeele masiirka ummadeed oo dowladnimadan lahayn ayaa ummadda laga leexiyey markaasa waxaa lagu xiray yani qaramada midoobey iyo dowladdii kufaartu waxay dhisteen halkaasaa maarata yani lagu xiray dowlad islaamiya inaan nahay oo shacab muslim ahoo dowlad islaamiya haybanadeeda iyo hoosteeda halkaasay ku dhamaatay meeshaas ku dhamaatay waa gartay xataa gumaystigu marka gumaystuhu dadku haystay dad muslimay ahaayeen oo la qabsaday laakiin markay annaga balaayadu nu asiibtay sida aan aaminsanahay waxaa weeyaan waa markii aan ku dhawaaqnay dowladna aan naqanay dastuurna lmart la qaatay talyaani qoray xiriirka alla la gooyey kitaabka alla xagga layska dhigay aan qaramada midoobey ka mid naqanay gaalada aan hoggaanka u dhiibannay ayagu ayna maamuleen ayagu ay noo taliyeen ayagu ay maarata yani ansaraadda ku xiran markaasaan kala lunnay musiibadii maalintaas bilaabtan ilaa maanta waa taaganta dadka soomaalida ilaa hadda ma fahamsan meel laga haysta ma yaqaan in la haysto waa arkaya cilada marka halkay ka taagan tahay in la haysto in la haysto dadku waa arkaya in dhibaato ay taagan tahay waa arkaya laakiin weli waxaan la isla fahmin oo soomaalida ay fahmi la'dahay war dhibkan xaggoo naga haystaa waxaa qur-aanka markaa akhriso qur-aanka uu sheegaa taariikhda ummado dhan oo ilaahay gadiyey oo halligay ee dadkaas dembiga ay galeen waa inay ilaahay iyo rasuulkiisii iyo kutubtii loo soo dejiyey ay diideen maxaa u malaynaysaa marka haddaan kitaabka naloo soo dejiyey fa kulan akhadnaa bidembi فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون aad iyo aad ummadahaas la halaagay horta ilaahay koonkan isaga wuxuu u abuurtay in lagu caabudo wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun ulajeedo kale alle kama laha ummaddana asaa risaaqadeeda kafaalo qaado annaga wixii nagala rabay cibaadada ahayd oo ilaahay inaan ku tiirsanno ah ayaa ayaa nagala khalday markaasaa meel kale wejiga naloo saaray waana midda aan eennay luufluuf iyo dhibaato aan dhammaanayn iyo abaaro iyo colaado iyo siyaasadii hoggaan xumo iyo maarata yani aa ummaddii maarata ku dhacay ilaahay hilmaamen iyagana waa la hilmaamay ayagana waa la imaamay walaa takunuu kaladiina nasullaaha fa ansaahum anfusahum ulaa'ika hum ulfaasiquuna ulaali yacni qofka haddii ilaahay uu hilmaamo asagana maslaxada naftiisa u hilmaama abaalgudkeeda waa waa mid annaga nagu dhacday oo ilaa hadda meel nagala jiro iyo meel nagala haysto in nala haysto waa dareemaynaa aad iyo aad laakiin meesha nagala galay yacni ilaa hadda dadku ma waa fahamsan garan la'naha waa garan la'na ilaa loo rujuuco ilaahay loo laabto oo dembiga aan galnana aan ka tooba keeno ilaahay subxaana wa tacaala dastuurka uu koonkan ugu tala galna aan qabsanno wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu intay ka dhacdo kitaabkan qur-aanka waa kitaab koonkan dhan loogu tala galay maa farratnaa fi lkitaabi min shay tibyaanan likulli shay inahu laqawlun fasl wamaa huwa bilhazl wama ikhtalaftum fiihi min shayin faxukmuu ila allah fain tanaasactum fiih farudduu ila yacni waa kitaab dhammaystiran alyowma akmaltu lakum diinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عرفي كسو دكتي نبي محمد حجة الوداع دينتي إلهي رالين نوغا نقضي وإلهي كور كان نعمتي سأو كتام يالي حدان مال إسكدقنا حقين نعمة كينينا لم يهلاي ولا هو إيو والبهار إيو دباتو يتيه أيال جرا آخرنا وكسي درمت صح حيل صح.
القرآن حجة لك وعليك.
أو عليك إنه لذكر لك ولقومك سوف وسوف تسألون قرآن كان قفكم أنت قيامها قبصد وحكا في جناية ملك saas soo ma jeed qur-aanka ilaah wuxuu leeyahay qaala kadalika atadka aayaatunaa fa nasiitaha wa kadalika alyowma tunsa soo ma jeed nolol cadiidi ah in la yeesho adduunka lagu maro aakhirana cadaab la mudaysto waa in kitaabka ilahi layska tuuro oo manhajkii ilaahay noogu talagalo koonkan oo rasuulka u soo diray iyo maarata yani iyo dastuurka uu soo dejiyey in la dhinac la iska dhigo ee qardajeex la sameeyo oo dad ayaguba indhala hoggaan laga dhigto aad iyo oo la daba qabsado yacni waxaa imaanaya sida qur-aankaba uu noo sheegaa walanaduiqanahu min alcadaabi aladnaa duuna alcadaabi alakbar waxa aan ku jirnaa waa cadaab aladna waa ama colaad ama abaar fidno isdaba joogta dhibaato aan dhammaanayn soo ma jeeda waxa sababta noogu ah waxaa weeye waa yani ilaahay subxaana ilaahay koonkan lahaa oo barakaadka cirka iyo dhulka asagu bixinaya oo maarata yani ma- isagu maarata yani gacantiisa iyo qasnadiisa ay weyneed oo annagana quudinaya haddaad ka jeesta qofna ma jecla canugaaga hadduu caasi kugu noqdo ma jecli waa saas canuga adiga aad dhashay hadduu caasi kugu noqdo ma jecli waa xaqiiqo ninka addoonkiisa hadduu ku caasi garoobo ma jecla waana ciqaabayaa weliba marka waxayba arrintu taagan tahay wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa ka fabimaa kasabat aydiikum aydiikum wayacfu can kaiir fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kaiir wax badana ilahi noo cafiye aad iyo aad dunuubta la galay xajmigeeda iyo inaan weli nool nahay oo ilaahay uu sugaayo ee, addoommada u seeto dheereenayo oo inaan soo laabanno ilaahay subxaana wa tacaala uu maarata yani naga sugaayo isma laha marka waxaa weeyaan waa arrin khatar aan dib ugu noqono dowladda cuthmaaniyiinta waxaa tiri ugu dambeysay dowladdaas ee islaamka ee dheereed ee taariikhdada aan kasoo sheekaynay cuthmaaniyiinta marka markaan imaanay waxaa tiri muqdisho iyo bariga afrika meela ayay soo gaartay meelaha aathaarta ay ku reebtay oo masaajidana ay ka dhistay sidee bay ahaayeen wadcigan soomaaliya sida uu ahaa balka waran Ee, wadcigaas horta cusmaaniyiinta naftirkooda wax- xilli waxaa jiray ay ay tabar daraayeen oo ta- tawxiidka uu dhexdooda uu khalkhal ka galay oo maarata yani ayagoo jooga yani ay bilaabatay eh, shirkiyaad iyo waxyaalo badan ay iska bilowdeen Ee, laakiin haymano guud iyo islaam isku xiranaa jiray oo qofka aqoonsigiisa uu yahay laa ilaaha ila allah awowayaasheen xajka markay aadayeen halkaanay ka lugeynayeen baabul mandab oo markaas yar hadda waa la weyneeye oo maraakiibaa martee ayaa doon laga gudbaayey halkaasaa xajka ummadda islaamka oo dhan meelay joogaan Isaga ay tegi isugu jirtay.
imaanayeen soo ma jeedi waxa la yidhaahdo eh, baasboor iyo waxa la yidhahdo fiiso iyo waxa la yidhahdo intaa u socotaa intaa ka socotaa midna ma jiro aamin dadku ayagoo ah ay meel walba iska marayeen calaa kulli xaalin marka dowladdaa saameyntaas iyo aathaartaas way ka tagtay sanadkay burburtay marka oo ugu dambeyn laisku Ha.
waafaqsan waa sanadka waa kun iyo saddex boqol iyo afartan iyo labo waa gar kun iyo sagaal boqol iyo labaatan marka hore atraafta waa ka yaryaraatay oo yani way jabtay way way way aruurtay laakiin marka laga takhalusay waa kun iyo saddex boqol iyo afartan iyo laba kun iyo sagaal boqol iyo labaatanki intaasay maqan tahay intaasay maqan tahay marka waa inta gumaysigana aan galnay maarata dhibaatada fara badan ay dhacday aan u soo noqdo waxaan rabaa inaan yani hore u soconon iska bogsiyo gumaysigii iyadoo lagu jiray ku joogtay marka iyo sidii lagu xoroobi doonaa gumaystihii dadkii maarata soomaaliyeed ama caalam islaami o dhan waa lagu kacay misaaloo kale hadda algeria oo kale faransiiska qabsaday waxaa leeyahay beledu milyan shahiid hal milyan oo qofuu ku dilay wamaca dalika waana hayso waayo isaga tegay markii dambe soo ma jeedi caalam islaami oo dhan meeshaas waxaa laga fahmi karaa in gumaysi dhul qabsan kara uusan jirin kuwa hadda ku hindisaya inay dad xoog weligood ku haystaan inay taariikhdaas akriyana fiican dad xoog laguma haysan karo ilaa aasiya o dhan baa la qabsaday hindiya la qabsaday bakistan dhulkan dhan baa la qabsaday caalam islami o dhan kulligiis la qabsaday soo ma jeedi haddana waa la haysan waay soo ma jeedi marka libiya waa tii uu ka dagaalamayay ninka la yidhaahdo maarata yani cumar mukhtaar halkan waa tii maarata yani sayid axmed gure iyo maxaa cabdulla xasan iyo sheekh xasan barsane iyo sheekh bashiir iyo culamo badan ay dagaalameen qabaa'ilka soomaaliyeed qaar kamid dagaalameen sida biyamaalkoo kale alla xusaa inay dagaalameen talyaaniga la dagaalameen boortaqiisku markii uu dilay sayid axmed gure uu dilay boortaqiisku marka uu dilay waa kii etoobiya usoo hiiliyey boortaqiis axmed gure waa tii la dilay kadib waa kii soo gudbay oo saylac baabiyey oo baraawo yimiday oo muqdisho inuu qabsada isku dayey oo afartan sannadood dadka muqdisho degan iyo erdaas ay difaacayeen soo ma jeed dadku ay diidanaayeen inuu soo mana gelin kumar guulaysan halkaasoo maarata yani ka insaxaabo ka laabtay marka adugu calaa kulli xaal markay gaaladii ogaatay inaan dadkan aynan gumaysiga inan rabin xoogna aan lagu hay karin waxaa la alifay in la yidhaahdo waa in la xoreeyo xornimo aan kaamil ahayn wamaca daalika dasaatiir iyo xeerar iyo qodobo gaalada ay watana lagu farad yeelo oo layihahdo waa laydin dowlada laga dhigaa annagana maarata qabsada dastuurkan qaata qaramada midoobana ku biira halkaas marka zimaamkii in laga haayo sharuucda lagu dhaqmaayo waxa laysku maamulaana ee gaaladu keentay marka mal farqi bayna haada wa bayna haada gaalka caddaayo joogay iyo ninkan madoobo adiga kugu dabaqaaya qawaaniintii oy dhici karta xataa inuu yani kii ka dhaqan xun yahay yani wax farqiga waana ilaa hadda maanta waxna haysta wa in laga xukumo maarata yani qaramada midood laga xukumo oo xafiiskaas isagoon qoorta ka xirin oo neegtiin isku dhuujiya halkaas inuu taga ka khudbeyn raba ay yidhah dadkayga saasaan u maamulay waxaasaa iga hadlaysan waxaasaan qabnay sidii goboratoore gobol halkaas khudbad ka jeedinaya soma jeedi xorriyad ma aan lahayn oo loo talinaayo farta loogu yeeraayo marka calaa kulli xaalin halkaasaan maarata yani dabinkaas kale aa ummadda ay ku dhacday marka gaalada ay dalka haysan waayeen ay yidhaahdeen gobonnimo aan idin gaarsiihaynaa sida hadda mithaaloo kale waxaa la yidhi yaa soomaalida gobonnimo gaarsiihaya waxaa la isku raaca talyaaniga ingiriiska isku rabay ingiriiska waa laga qaada waa laga tirabadiyey talyaaniga waxaa la yidhaha xanaaqa oo ingiriisku xanaaqay ayuu howd area wuxuu ku daray etoobiasi dhulkan n f d na awalba asaga gumaysanaya kenya yani saasuu uga tegey kenya u siiyey talyaaniga marka toban sano oo maarata yani gobonnimo gaarsiin lagu magacaaba talyaanigu joogay dowlad hoose oo maarata yani taxta alixtilaal ahaa jirtay oo cabdullaahi ciise maxamed in la yihahdo uu maarata yani hogaaminaayo kun sagaal boqol marka waxaa jiray xilliga talyaanigu haystay dad oo baro talyaani la yidhaahdo ingiriiskana waa ka jireen dad oo ingiriiska maarata yani taabacsan oo inuu weligiis jooga raba talyaaniga saasoo kale dad weligood inay joogaan rabaa jira weliba ashkhaas la tilmaami jiraa jira hebel hebel la jira oo aniga aan aqaan lakin hadda inaan tilmaama aanan rabin oo baro talyaani ahoo talyaanigu inuu joogo jeclaa oo dagaal yani iyo dhibaato ka qayb galaya hadda gabadhan xaawo taaka xaawo cismaan taa kale leeyahay oo taaladay u sameeyeen dowladdii siyaad barre fallaarta lagu dhuftay soomaaliya ku dhufatay talyaanigu kuma dhufan waa baro talyaaniga nin talyaaniga inuu jooga rabay oo difaacay ahay waxayna dhahaanba xilligaas talyaaniga falaar kuma dagaalamayn falaar kuma dagaalamayn marka dadkaas qoladan leegada iyo oo xorriyadda maarata yani u halgamaysay waxay yira buugay lahaayeen oo buugga madow la yirahdo dadkaas lagu qoro oo la yowm min alayaam ha lagu maxkamadeeyo markii wadanka la xoreeyo markii wadanka la xoreeyo laakiin macal asaf markii talyaanigu uu arkay inuuna dalka haysan karin oo yani damcay in gobonimadii maarata yani ay sheegayeen ay dowladda gaarsiiyaan shardigu ku xiray qoladii leegada iyo wuxuu yidhi haddaad rabtaan inaad gobonnimo iyo xornimo aad qaataan dadka anigii la shaqeeyahaya adinku israaca midooba adinkoo midaysanaan aniga meesha inkaga tega waa ilaa haddaad midoobi weysiin aniga dadkayga ma dayacayo aniga i taageersana waa jooga markaasi ayagu gaal usu warsadeen leegadii wx waxaa layidhi soomaaliya aslanahay ilaa alwalaa walbaraa diineed oo lagu kala tegiyo caqiidaa ma jiro waa uun siyaasad iyo dano uun maarata yani adduunyo waxaa layidhi marka aan isqaadanno taleefonka naga tago annagu ma soomaaliya asla nahay waa garta
sidaas ayaa marka la iskugu daray labadii guruub talyaaniga dastuuru qoray oo diyaariyey maarata yani kun sagaal boqol lixdankiya calankan adagto buluga la saaray waa kii cabdullaahi suldaan tima cadde oo gabaga ka tiriyey kanasiib kanasaar sarreyo manusqaamow manusqaamow aan sidau yahay eegne kanasiib kanasaar xiisaa loo qabay oo waa dowlad soomaaliyeed oo xoroobaysa gumaysia laga baxa dowladnimaa la gaara dadku oo hanqal taagaya aad iyo aad yacni wax uun wanaagoo soo kordhaa loo haystay laakiin intaan wakti yarba aan la gaarin waxaa soo baxday kii joogoo gaalkaha iyo midka meesha qabsadaba inay wax isdhaamaan la arag waa kii lahaa yani dadkii raggii shucaradaha ay lahaayeen wax isma doorin kii aan dirayo daarta kii galay wax isma doorin kii aan diro gaalka ah iyo daarta kii galay oo xukunka qabtay wax isma doorin goodii abeese isbedelay garansan weydeen ha yacni wax ay keeneen oo faa'iide ah Ma jiro.
haba yaraatee ma jiro qodobou ka tegey xeerar lagu dhaqmo iyo xeerar ciqaabeed iyo waxaasoo dhan isaga talyaanigaa ka tegey horun ugu dhaqabayo horan ugu dhaqmaya marka adigu wuxuu ku dhaqmaya annaga nagu reebay waa intaas un keliya nin madoobaa loo dhiibay ninka caddahay meesha ka baxay waa garta laa farqa baynahum yani wax kaloo farqi u dhexeeya waa ma jirto meeshay ahayd in ilaahay subxaana watacaala aan u laabanno oo shareecadeenna aan qabsanno oo ilaahay aan maarata yani ku xiranno dowladihii na soo maray oo islaamiga ahaa aan ku abtirsanno oo ilaa nebi maxamed dowladiis aan maarata yani higsanno halkaasaan gaalo ku xariirsanay karbaashaa nagu dhacay karbaashka nagu dhacay ilaa maanta waana daba taaganya meesha uu nooga dhacan ilaa hadda waa fahmi la soo ma jeed waxaa hadda taagan tahay in shaksi shaksi lagu bedelay markuu markuu shaksi la bedelo oo shaksiga la naco kii kaloo lagu bedela loo sacabtuma laba sano saddex sano markuu joogo kana addana lacnada isoo addana dugo cambaar loo lacnaday waa tagaa addana mid kaloo cusub kana addana loo sacabtuma la dhihi maayo kan iyo kan maxaa farqiga u dhexeey mabda uu kan wato iyo kan mabda u wato maxay ku kala duwan yihin waa saas sow kii mabdi haddaaya oo wato annaga maarata yani aan ku khasaarno nagula dulmiyey sow naftirkiisa ma intaas loo fa- intaas islama fahmi haddii la raban isla isaga yaaba soo noqona haddana loo Sidaas ha sacbina loo soo taaso.
hadda sida xasan sheekh qabsato muddo yarow kaa maqnaaha eh, wuxuu yidhi abshibcadla gabigiisa waxa uu yidhi, durba way hilmaantaa oo muli dihashadeedii Waxa- marka calaa kulli xaalin dowladdii lixdankii ka soo bilow oo maarata yani loo yixi- yiqiinay dowladdii rayidka ahayd loona yiqiinay dowladdii musuq maasuqa soomaalida u bixisay dowlad musuq maasuqa oo inta xukunka haysa ayagu xoolaha ay boobaan intaan lixdankii iyo dowladdaas aanan u gudbin sidii xuriyadda lagu qaatay baarlamaankii sida lagu dhisay hal mar ku noqo yani sheekadaas xorriyadda sida lagu qaatay waa sheego dadka markay kacdoonaha sameeyeen waxaa laabudda noqotay in la yidhahdo do- gooni- goonimaad gaaraysaan Eh, baarlamaankii ugu horreeyey calanka markii la taagay kadib kun sagaal boqol iyo lixdankii lix iyo labaatankii juun Mhm.
gobollada waqooyiga calanka laga taagay Mhm.
xorriyadda ayagaa dhowr maalood ku horreeyey kowda luulyo na koonfurta iyadana bo- go- eh, calanka laga taagay Mhm.
waxayna noqotay midowgii labada gobolna way noqotay Mhm.
oo nimankaas markay gobonimada qaateen way yimaadeen intay yimaadeen kowda luulyo waana la midoobay calankan intaa laga taagay Mhm.
halkaasaa horta dowladnimadu ay ka umkantay Mhm.
isla markaasaa marka waxaa la yidhi waxaa loo baahan yahay dowladnimada in la dhiso Mhm.
waxaa marka loo baahan yahay in baarlamaan laysu keeno ilaa dowladda saldhigga hadda waxaa u ah oo ugu horeeya waa baarlamaan Mhm.
qabaa'ilka soomaalidana laga keenaya Mhm.
qabaa'ilka soomaaliya dowladnimadaas noocaasa mayna aqoon Mhm.
marka waxaa baarlamaanka la keenaya ninka dibjirka ah oo magaalo joogga ah oo xoola dayaca ah oo aan eh, bar iyo beerba ku ficnayn ninka oo baadiyaha laga soo ceeliyo baadiyaha laga soo ceeriyo ayaa beledka imaanaya oo iska seegseegaho meeles istaagga Sax.
kuwaasaa lagu aruuriyey kuwaasa dhigta lasoo qabta kuwaasaa dhegta lasoo- gal xataa qaaraa faataxa loo aqriyo oo lagu faataxa iska gal meeshaan yacni macno badan dadka lahayn.
uguma fadhiyo Mhm. dad laakiin culimo ah oo iyagana lagu riixayaa jiro oo iska ninka la diiday.
yidhaahdo sheekh mukhtaarka oo baarlamaankii eh, ka ahaa gudoomiyihii baarlamaanka noqday ilaa dowladda dhacday eh, maarata yani lixdan iyo sagaalka inqalaab ku dhacay Mhm.
ilaa kowdeeda la kowsada Ninkaas- ninkaas muddo dhow soo gaaray xataa sooma muddo soo gaaray xilligii oo shariif murtad oo madaxweyne ah xilligaas uu geeriyooday Mhm.
shariif murtada ka qayb galay taca- eh, maarata yani duugtiisa Ah.
Eh, ninkaas eh, maarata yani eh, gobolka wuxuu wuxuu ku- noqday gudoomiyihii ugu horey baarlamaanka gudoomiyihii ugu horreeya uu ahaa dowladda rayidka dhan asaa gudoomiye ah Mhm.
lagama bedelin Ah.
yani eh, cid ka qaada ma jiro Mhm.
Bil- min bilaaw ilaa inqalaab isagaa gudoomiye ka ah baarlamaanka saa haysta waa gartay wadaadkaas eh, sheekatiisaa dhegaysta uu leeyahay anoo baadiyo go- meel tuulaa jooga oo dukaan yaroo macdaara ku haysta ayaa eh, dowladnimadii marka la sheegaa layidhi qabiilkiina keensada qof idin gasho eh, baarlamaanka marka nin waxana qori kara waxna akhri kara dabcan luqa carabiya wax ku akhriya waxna ku qora laa ma ma jirin ba af soomaalina ma jirin
intaan luqad soomaali la intaan qoran laqada soomaaliga qorinaya marka wuxuu yidhi saddex maalmood iyo saddex beenaa lai kor fadhiyey oo lailahaa waa kuu ducaynanaa kaa nooga qayb dowladda la sheegaa marka waxaa yidhi war dukaankan yar haystaa deyna waa laygu leeyahay deyna anaa qaba ee maarata yani hayfe ee fidnaynina ee maarata dhaaf marka waa layga diiday saasuu marka ugu soo biiray ee baarlamaanka ugu soo biiray baarlamaankaas boqol iyo labaatan iyo afar qofood oo ka koobnaa marka baarlamaanka laisu keenaa waxaa la haye waxaa la rabaa maogtahay wax lagu dhaqmo hal maxaan ku dhaqanaa ma dastuurka talyaanigu noo qoraan qaadanaa oo maarata yani ee noo diyaariyey mase shariica islaamkaan qaadanaa meeshan waxaa ka buuxa dad badan oo talyaaniga oo soo rabaystay oo boygiisi iyo iskribaanigiisi iyo turjumaankiisi iyo Borotalyaanigii.
ha yacni wixii borotalyaanigii hodhamaa meesha ka buuxa ilaa wuxuu la isku soo diray maogta kuwan kale naftirkooda kuwa diin ma aqoon u leh ama ma ma ma aha garasho diineed lama hayo iltisaam badan ma jira nizaam badan ma jirin calaa kulli xaalin waxaa yani aqlibiyad buuxda oo la yidhaha boqolkiiba eh, yani wax- aqlibiyad saaxiqa boqol iyo labaatan iyo afartii labaa ma diiday halaa diiday saddexaa diiday ninka ugu badiyay saddex uu sheegay Eh, shicman faaruq way ku jirtaa tafsiirkiisa soo arrintaas ka sheekeynaya waa gar waxaan waa nin odayga waagaas joogo ah calaa kulli xaalin aqlibiyad buuxdoo saaxiqa waxaa lagu doortay in dastuurka talaaniga la qaato waxaa halkaas lagu ilqeeyey oo layska tuuray oo waraa'a duhuurihim ay ka tuureen diintii iyo shareecadii iyo ku dhaqankeedii kitaabka ilaahay iyo nebi maxamed sunnadiis jid cusub oo aysan waxba ka garanayn haddaa loo jeexaya marka.
mutalhamaga oo aynan waxba ka garahayn oo weligood ayna maqal oo weligood ayna arag oon abtirsiimo u lahayn oo ab iyo oday ayna ka soo gaarin haddaa loo jeexaya oo jaamacada inuga soo bixin ah hadda maarata waddadaasaa la qaadsi waddadan qaada waddadaasaa la qaaday lama maadin waxay noqotay cadaalad darro waxay noqotay dulmi waxay noqotay maarata yani qabyaalad musuq waxay noqotay musuq maasuq dowladda ama in lagu tiimbarayo dowladda musuq maasuqa in dhiig badan daato oo dadku ay isdilaan in nimankan kursiga ku fadhiyaa waxay helaan ayagu ay boobaan oo ayagu guryo ku samaystaan iyo beero dadka shacabkaa wax la gaarsiiye ayna jirin yacni in dhinaca kale cuquubo nagu dhacday maadaama aan qaadanay eh, dastuur kitaabka ilahna aan tuurnay abaaro iyo aanfooyin iyo colaado iyo yacni barakadiioo yaraatay dhibaatooyina maarata halkaas markaas ka bilowday soo ma jeedi
dowladda marka waxaa tiri waxaa ee, loo bixiyey dowladdii musuq maasuqa sagaal sanayna jirtay sababta maxay tahay dowladdii musuq maasuqa loogu bixiyey sheekooyinkaas bal hal mar ee, dibna u celi hadda waa arrin iska cado waxaa musmaasuq loogu bixiyey wax ayada dhan ba waxay ku salaysatay qabyaalad qabyaalad qabiilaa laisku soo dooranaya waa garta ninkan marka qabiilka la keeno kursiga qabiilkiisunba u adeega waxyaalaha la sheega waxaa kamid ah nin qabaa'ilka soomaaliyeed kamid ah aa yacni waxaa laga dhigay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha markaasuu shaqaalaha la qoraya shaqaalaha marka lasoo qoro asaa loo keenaa asaa marka inuu figareeya laga rabaa marka alaabuu soo dhigtay meeshaan yani eh, daasad iyo quraarad iyo waxbuu soo dhigtay marka dadka weydiina kan maxaa la yidhahda marka lahjadoodu ka fiirina lahjada ay lahaayeen ayaguu ka fiirina wuxuu ku mi- alaabti alaabta saaran mi- miis ku saaran kan maxaa la yidhahda lahjadiisi ninka ku hadla ninkaas waa la fikrayna ama sheygaas gobolkiis haddii looga yaqaano oo ha kale.
si ma- yani Wuxuu maga- aqoonsanaa.
magac la- kii aan lahjad kale ku hadla yani qofkii dowladda galana waxaa la dhahayay naftiisa ayuu xilgaas naaxinayay oo keliya xil yani saa hantida aruusahay weliba soomaalida magacyo badanay bixiyeen waxay waxay yidhaahdeen ninkaad doorato iyo ninkaad duugtaba maalinkaasaa kugu dambaysa waa gar albaabku kaa xiraa macasalaam waa ku nacay soo ma jeedi Eh, ayaga ha- marka halkudhigeed waxaa marka electionka iyo doorashada ay gelayaan lacagtooday bixinayaan so waxaan horta dimuqraadiyada la yidhaha laba arrimood ay ku salaysan tahay mabda'iyan ma sheegaan laakiin qaabka doorashada ay u galaan yaa been badan yaa baase badan waa saas qofku waa inuu been tororororo kanan qabaha kanan qabaha kanan qabaha hal xaba ka jirin soo ma jeedi Eh, xasan garkuurta wuxuu sheegaa waa la ogaa wuxuu yidhi qoys kastaa caawa hadduu soo hoydo waa inay miiska u saaran yihiin wuxuu wuxuu- wuxuu ku casheelah cun lahaa saa damaana qaadaya ogow Sidaa asagu rabbi rasaaqada bixiya maantana meesha maraysa ooyinta dhacaysa u arkaysa waa arkaysaa Soo ma jeed?
nolosha ciriiri noqotay Yacni kadeed aan dhacay marka been yani in qofka uu sheego qaara intay tubooyin qaadaan oo meelaha ceelasha oomanaha geeyaan ile ceelaan halkaan ka qodayna marka hadda lay doorto tubooyinka meesha ku mirina dib loogu noqon marka la doorto waa saas soo ma jeedi dadka marka waa barteen markii ay electionka yimaadaan waxay leeyihiin ayagu waxay leeyihin kuwa xoolaha oo bixinaya oo doorashadana waxay leeyihin ama lay dooray ama daadku iqaad xoolihiisa oo dhiiba xoolahan waa khasaarayaan maca salaamo haddii aan la dooran ilaa in doorashada xoolaha uu kusoo ceshado rabaa oo kuwan kuwa ka badan u helo haddii marka aan la dooran ninkan khadkuu ka dhacay xoolihiisa waa dhumeen aad iyo soo aad.
saas maaha qolada kale oo la- waxa doorashada gelaysana waxay leeyihiin ii xoodiyan ka xuubsadheh waa xaasid xoole ii sidee yani waxba ii qabamaayo haddaan xoolaha ka qaato soo ma jeed marka waaba la isbartay marka dambe yani marka waxaan- dowladdaas waxay jirtay muddo sagaal sana muddo sagaal sana jirtay muddaa sagaal sanaha jirtay wax horumar oo la taaban karo oo dalka iyo dadka iyo diinta intaba ay ku soo kordhisa habeenaata ma jirto waxay dumisa maahan haddii laga reebo magac uun dowladnimo inuu inay soomaaliya ay magac dowladnimo ay lahayd waxaa la taaban karo waxaa ka jira dagaalka etoobiya la galay lixdan afartii oo etoobiya damaceedii ay ay- ay riixeen oo la- la hakiyo la celiyey ilaa min bidaayati ixtilaal eh, soomaal laga yani etoobiya waxay ahayd damac weyn ilaa haddana aan zuulin ogta had deertaanba ilaa imaa wa imaa dawcan oo karan inaan ma si nabadgelya ku gaaro inaan xoog ku gaaro hadda saasay taaganta badda inaan gaaro ama xoog ama xeelad ciidan waxaa la samaystay oo oo mi- maarata yani badeed maraakiibaa la samaystay badna ma laha badda lagu tashaana waa taada haddana waxaa leeyahay ama xoog ama xeelad waxaa weeye d- waxaana laga arkay nimankan oo hogaamiyaasha indhahooda laga arkay maxay hadda dalkan soomaaliya si dadban waxaa u wada xukuma kulligood waxaa u xukuma etoobiya maamul goboleedyada jira oo dhan midayna farta ugu yeerayn lama arko mid waxay tiraa diidi karaan ma jiro midka halkan fadhiya xamara kowka ah fartaa loogu yeeraya waxay etoobiya tiraa ma seerayn karo aad iyo aad marka waa dad la haysto waay marka hadda waxaaba khatar ku jira etoobiya damaceedii soo bilowday ilaa milirik soo socday inuu maanta guulaystaaba suurtagal ah damacaas weliba waxaa la yidhahdaa wuxuu ka soo bilowday sahan ay Ah.
ku yimaadeen soomaaliya xilligii mililik ayay waxay u soo direen nin la dhihi jiray eh, dhaqanbaylah oo nin hadda ayaan dhawata ku jiray eh, maarata yani eh, siyaasada ku jiray awowow ah aad iyo aad oo aniga xataa asiga aan warsado arrintaas iga xaqiijiyo ninka naftirkiisa niminka wiilkiisa wiilka awowaha u ahay wa. cabdulqaadir alle waa sheekaysan nin dhallinyaraha u ahaa waxaan isku aragnay meesha la yihahdo eh, baasha la yihahdo asmara oo waa nala jooga asmaruun nala jooga wuxuu kamid ahaa eh, nimankii la dhihi jiray baarlamaanka xorta oo kamid ahaa oo shariif sakiin oo watay Eh, hadda ma aqaan maalmahan warkiisa maqla xataa midia waa ka hadli jiray asalkiisona nin oo wadaad u ahaa oo xataa wadaadii soomaali galbeed ka dagaalam jiray kamid ahaa marka waa ii xaqiijiyey in arrintaasi jirtay ninkaas marka waxaa loogu bedelay in ugaas laga qaado nin kale oo asaga ugaasnimada la saaro marka ciidana loo soo dhiiba waxaa la ciidankan hogaami ilaa badda gee ciidan etoobiyana wuxuu kasoo wada etoobiya marka etoobiya ka soo waday waa soo waday ilaa uu soo gaarsiiyey meesha la yihahdo balcad oo taytayley loo yaqaanay halkaas markay yimaadeen oy badda u socdaan adigu soddon kilomitr camalaa badda u jirta halkaas markay yimaadeen qabaa'ilka meesha deganaa oo dad maarata yani muslimiin oo iska maarata yani bay-adaas eh, islaamnimada isaga isaga noola ah ayaa waxay arkeen nimankan socda markaas ayagana soo waxaa damac ka galay nimankan ina xabashadan qabsadaan oo beeraha ku tabcadaan markaasay seefahooda iyo warmahooda iyo hubkii taqliidiga haystayna soo qaateen qabiilka muubilinka la sheegaa mobleenka ah marka xirkay soo qaateen ilin waa ku xirxirina oo nin walba markuu dagaalamaya dhabarka xidhiga kusoo xirta Waa uu leeyahay gartay.
addoonaan kusoo xiraha xabashadii oo marka sahanka ahayd oo badda inay soomaaliya soo sahansato usoo baxday xilligaas ayaa marka eh, ay rabaan iyagana inay sii Ilaa ayagu adoonsadaan si abdo xabashada aan qabsanno oo aan beeraha ku falna ayaguna ka- ay ka taagan Ha, yacni dad casiisiyiin oo isla weyn ay ahayn oo muslimiina Mm.
oo maarata yani xabasho maarata yani waxba inuu arkayn waxba u arkayn ahay marka dagaalaa qabsaday laakiin dagaalaa qabsaday laakiin dagaalka waxaa etoobiyaanku hub raas yani waxay hub automatic ay wateen kuwaana hub taqliidi ay wateen daday laayeen etoobiyaanku ha laayaano barti kama ayna guur meeshay degeen ay wax ku laayeen Eh, hore umayna socon kadibna meesha aafo ilaahay samaawiha utimi cuduraa ku dhacay wax le'da iyo wax dib u cararay noqdeen halkaas mayna dhaaf sa- sa- baha- sa- sahankii badda halkaas taytaliya ku ekaaday taytayley waa hadda balcad ah waa balcad marka sahankaas ay soo dhaqaajiyeen badda waxayba u jirsadeenba wax soddon Soddon kilomitr kilomitir, ka badeen ha, ha.
ay u jirsadeen damacaas marka ilaa xilligaas waa jira markaas marka ma la dhihi karaa waa markii ugu horreysay oo ciidan etoobiyaana gudaha soomaaliya ay soo galaan Inta waxaa aan- jiray xalqo hore oo aad sagaashan iyo lixdii ku tilmaantay markii ugu horreysay soomaaliya soo galaan waxaan ula jeeda sagaashan lix markii dowladda soomaaliya burburtay kadib sagaashan lix ay soo galeen Ha, dowladda markay dhacday kadib kadib laakiin xilligaas sahankaasi ku yimaadeen waxaa kaloo jira lixdan afartii waa tii dagaal dhacay etoobiya inkastoo in anaga dhul naga qabsan siddeetan iyo labadii waxay qabsadeen meesha la yidhaahdo balaambal iyo galdogob iyadoo cabdullaahi yuusufoo jabhada oo kulmisa oo horkacayo soo ma jeeda laakiin dowladda soomaaliya markay dunta kadib xi- la- sagaashan iyo lixday soo galeen Ha, say noo soo galeenna nagama bixinba ilaa hadda meelay naga soo galayaan meelay ka soo galayaan meelay ka baxayaan yani damacoodana waa sii Ah, ballaartay damcooduna waa sii ballaartay waxayna arkeen inuu baylahay buu qaateen dalka inuu baylaha yahay soo ma jeedi marka damci waaba sii weynaadaba hadda heer maraakiib la suubsado waxayna haysan ay maraakiib u samaystaan oo ciidan badeed ay u samaystaan oo yidhaahaan dhoolatus ciidanaa samaynaa oo badeed yacni arrin waxaa waaye khatarteeda la waayo Aad iyo aad.
haddaan ummadda muslimka ah soomaalida arrintaas ayna u soo jeesanin u baraarugin oo ayna ka midoobinna yacni eh, waxaa waa arrin khatarteeda la waayo hadda halis hama galnaba hadda waa maqlaysay eh, kuwo ca- cumalo ah oo waqooyi galbeed madaxan ka naha layidhi inay uma saxiixeen ina qaata oo dekado waaweyn oo Ah.
maga- wadanka uu leeyahay ha qaata dekada maahane saylac inay ayagu ay qaataan Ah, magaalooyin dhan ha inay qaataan saylac qaataan Ha, labaatan labaatan kilomitr oo berri ah iyo labaatan kilomitr oo badda ah eh, maarata yani in la siiyo oo dekad iyo eh, de- oreboor iyo badda ay maarata yani saydarayaan waa arrin khatarteeda leh dadkan marka taariikhdaas dheer iyo damacaan fog ee Etoobiya aysan aqoon u lahaynba waxaa ka qaalib badan waa ogyihiin waxaa ka qaalib noqday damaca kale oo ah, maarata yani ayagu ay qabaan ummaddu waxaa weeye yani ninkaana wuxuu aabayeelahay male damacuu qabaa damciisaas inuu hirgalo oo mar uun madax weyne la ilaaho oo ma- ayuu wax- wax badan u dardaraya Soo ma jeed?
soomaali marka in badan qadiyadeeda intaas ku hesay intaas ku weys damac shaksi ah damac maarata yani caadifad ku salaysan damac maarata yani aan meel la gaaraynin ah wax badan loo luminaya oo loo- loo- loo- loo- loo baabi'inaya aad iyo marka inay ummaddu arrintaas ay- ay- ay ka baraarugto oo in alle inta wax garanaysa khatarta nagu soo foolle ay ogaato oo inaan midowno ilaahay diintiisana aan qabsanno waxaan ku guulaysan karno waa ayada maxaa yeele ilaahay subxana wataala nasrigiisa u baahannahay aad iyo aad.
ha in tansurullaaha yansurkum wayusabit aqdaamakum haddaan ilaahay kitaabkiisa qabsanno ilaahay wa kaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin haddaan mu'miniin naqanno nasriga waa isku hubnaa laakiin haddaan cilmaaniyiin naqanno nasriga iskuma hubno maxaa yeele cilmaan haddaan naqato ninkii xoog badanaa ah, maarata ayaa- ayaa kaalinta leh goobta u haraya ha goobtu harahay marka inaan ilaahay isku tiirino islaamnimadayna aan maarata yani xoojinno adduunkana si aan u badbaadno aakharana aan u badbaadno haddii kale adduunna waa khasaaraynaa addu- aakharana waa khasaaraynaa labada khasaaray noqonaysa waxyaalaha dhacay waxaa ka mid a markii dastuur la qaatay oo dowladnimo dhalata kadib sida hadda aan kaaga sheekaya beerihii xoolihii waxaa baraka beelay eh, beesadii waxaa baraka beelay dadkii wax kastaa barakadii alla ka qaada waxaa hataa barakada hadda waktiga xataa waktigu baraka ma leh inkastoo axaadiis ay tilmaamayso waktiga aakhir zamaan inuu isbedeli doono yacni marka wax barakaysanba lama hayo wixna barakada alla ka qaado hadda allahna sheega ma ogtahay inuu barakaad soo dejinaya haddii ilaahay diintiisa lagu toosnaado qalow annahum aamanuu wataqow La lafatana fataxna.
calayhim barakaati min asamaa yani barakadaas ma- shardigaasi ku xiranta haddii la- ilaahay la rumayn waayo barakadaas ma imaanayso haddii ilaahay barakadiis kaa qaatana wax dhan waxay noqonayaan lama arko waktigu baraka male ilmaha la dhalaa baraka male beesada la haystaa baraka male beerihii baraka male xoolihii baraka male waxaa weeye un wa- waxaan ku jirnaa maarata yani tiih iyo walaahow iyo dhibaato aan dhammaanayn iyo taah ayaa iyo cabaad iyo qaylo iyo ma cudurro aanfa ah waxaan hadda aragta cudurraha oo dhacaya wax jiri jira maaha aad iyo aad waa ciqaab min allahi dadku ma fahmayaan yani reer bani israa'iil ilaa iyo eh, sagaal maarata yani aayadoodaa la tusiyey qofka marka aayad la tusiyo waxaa la inuu ku cibro qaato saas waa cuduraa imaana aan weligiis la aqoon nabigaana sheego aanfooyinka inay imaanayaan haddii maarata yani fawaaxishta iyo eh, ribada iyo waxyaala badan haddii dhacaan in aanfooyin dhacayaan abaaray dhacayaan saas waa cu- cudurro imaanayaan hadda wa- corona yimid hadda kansara ummadda u dhammaanaysa xamar waxaa lagu leeyahay dad kansara ku dhacay xataa baadiyi aniga aniga kula hadlahay siddeetan iyo labadii a waxaa igu horeysay ninkaan sokorow qaanin li hal ninoo shaksiya aan xamar ku arko li ninkaan sokorow qaba waa garta markaasaan la yaaba sokorow qaba maxay tahay dhiikarna ma jirin sokorna ma jirin kansarna ma jirin infection ma jirin eh, coronavirus ma jirin yani waxa noocaasoo dhan oo hadda laga sheekeynayo hergabka shimbiraha iyo balaayada wa- waxaasoo dhan ma jiro aanfooyinkan waa aanfooyin minallaahi ka yimid oo imtixaano lagu imtixaana laakiin anaa imtixaankii aan garan weynaa mashaakil ah.
aad iyo aad oo aan ilaahu tooba marka keeni soomaalidii markay kitaabkoodii ay dhabarka ka tuureen dastuur qaateen sagaalkaa sano oo jahawareer iyo musuq iyo tiih ah ayay galeen marka sagaal sano kadib maxaa dhacay sagaal sano kadib waxaa dhacay ninka la dhihi jiray waxaa madaxweyne xilligaas ahaa ninka la yidhaha cabdirashiid cali sharmaarke waa la isbedelay doorashaa dhacday cabdirashiidaa ku guuleystay lixdan iyo sideedii Eh, lixdan iyo sideedii weliba doorashaas doorasho musuq badan ahayd alla Ah, doorashada li- yacni eh, doorasho musuq badan lixdan iyo sideed baarlamaanka la doortay cabdirashiid eh, toddoba sano wahay aadan cadde kadib madaxweynu noqday baarlamaankii laysu keenaa lixdan sideedii maartaan yimid aduu cabdirashiid kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii bisha oktoobar ayaa lagu dilay laasacaano asagoo kormeer ku marahay waxaana dilay askarti waardiyanaysa askari ka mida oo alla ku salladay waxaa dadku sheegaan lixdan iyo sideedii doorashada wixii ka dhacay oo fadeexad ahaa oo foolxumo ahaa oo nin walba u duubtay inuu asagoo kursiga uu mar kale ku soo noqdo iyo kuwo cusub oo hadda waxaa dhacday intaasoo xisbi lixdan iyo intaasoo xisbi ka badan afuranta oo xisbi walbaaba uu maarata aan rabo inuu isagoo maxaa yeele meel wax dheef dhalla oo ma laga helayo meeshaanay noqoto waddanka horumar kale ma leh dowlad dowlad loo soo shaqo doontay noqotay dowladda waxay noqotay dowlad oo yani waxay ayadu aragto ayadu isku fallaysiisay oo maarata aan shacabkii ummadda wax gaarsiiyey marka nin walba wuxuu u tafxeetay inuu asaguna wax boobo electionkaas ceebahii ka dhacay iyo fadeexadii ka dhalatay iyo sidii maarata u dhacay waxaa la yidhahdaa saamaynta ee cabdirashiid lagu dilay halkaasay ka dhalatay dabsirkeeda weliba mar waxaa ii sheekaysay qiso yaa badan oo ahayd in kursiga iyo inuu wiil kuu dhasho inaad kursi hesho inaa ku sheeg nin nin hadda la yaqaano magaciisa oo maarata cancaana oo soomaalidu ay taqaano ayaa la yidhi wiilkaagii labxideglaha waa waa la dilay meeshu electionka dhacayo degmadii electionka dhacayo joogaa asagoo wax maruu fadhiyaa inta la soo waca waxaa la yidhi wiilkaagii tag waa garta markaas wuxuu wiilka dhib male waa la dhalaahe kursiga ma la helay ma lagu guulaystay waa garta soomaalida hadda aa- maqli doonta way yaqaanaa ninkaas yacni muuse boqoraa soo baxay oo dadkiisa naceen markaasaa reer bariga iswarsadeen boowe muuse boqoraa soo baxay boowe yaa doortay he. Markaas, bal aad ba aduguba shagcid ka dooratay waa garta yacni waxay ahayd macnaha ninkii isagoo la nacay ayuu haddana soo waa noqonaya soo noqonaya corruption waa loogu shubaa lacag waa la baxaa nimanka doorashada ka shaqaynaya ugu shubaa Ah.
soo ma jeed marka yaa doortay waa boowe yaa doortay buu yiri boowe bal aad ba aduguba shagcid dooratay soo ma jeed yacni corruption iyo waxay ahayd maarata yani in in in eh, maarata yani marka musuq musuqii xooganaa ee lixdan iyo sideedii dhacay wuxuu sabab u noqday eh, eh, dilkan madaxweyne la dilo madaxweyne markii la dilay baarlamaankii waxay ku guulaysan waayeen inay nin magacaabaan si ku meel gaara kadib doorashadu doorasho kale hadda maada laakiin si ku meel gaara in madaxweyne loo magacaabo markay ku guulaysan waayeen maxaa yeelay xilka markii madaxweyne dhinto si ayagu u qoran waxaa durbadiiba hore kala wareegaya gu- eh, gudoomiyaha baarlamaanka kadibna madaxweynea la dooranaya ku meel gaara kadibaa doorasho maarata la gelaya kadib ninkii soo baxa ayaa madaxweyne noqonaya waxay ku guuldaraysan marka inay madaxweyne ay keenaan markay toddoba maalmood usbuuc ay baarlamaan kusii naqahayeen kasoo noqonayan iyagoo waxba guula gaarin oo rag badan oo damca ku jiro ay miiska garaacayna lahayn annagaa bahasha mudan intaas waxaa kor ka eeganaya nimankii ciidanka ah militariga ah ciidanka militariga nin la yidhaha jenaraal daa'uud ayaa militariga soomaaliya taliyo u ahaan jiray waa dhi- waa geeriyooday taliya ku-xigeen waxa uu ahaa maxamed siyaad barre markuu ninkaasu geeriyoodo taliyihii ciidanka waxaa noqday maxamed siyaad barre ciidankaa laba guruub noqday guruub maxamed siyaad barre iyo nin la yidhaahdo salaad gabayre kediye iyo rag saas oo maarata yani guruuba waxay noqdeen niman oo raba inay ma- inqilaab ay ridaan guruub kaloo cabdullaahi yuusuf iyo caydiid iyo baarqab nin la dhihi jiray guruub kalena ayaguna waxay noqdeen inay inqilaabka ayaguna ridaan inqilaabka loo tartamaya militariga ay dhex joogta hadda waxaa inqilaabkii la hormaro ku guulaystay qoladii siyaad barre maxamed siyaad iyo guruubkiisi siyaad barre markuu qabsaday maxamed siyaad markuu qabsaday laba arrimood buu waa isku biyey kowdii ugu horreysay horta nimankii dowladda laga qabsaday waa la xiriiray
oo dowladdii markaas dhisnayd dowladda oo markaas rayidka.
musuq maasuq ah waa la xirxiray xoolahoodina hanti celin qaran uu ku sameeyey hanti celin qaran in dib loogala wareego hantidii waaweynadoo muuqatay lana xirxiro lama rabo kuwi asaga la xafiiltamaayey oo dhinaciisa taagnaayoo raba iyaguna inay maarata yani ay inqilaabka sameeyaan laakiin uu kaga oo hormaray kaga hormaray oo cabdullaahi yuusuf ay ka mid ahayeen iyo caydiidiyo ayagana xabsigaa la dhigay seven seven ay soo bixi doonaan oo inay dagaalka etoobiya ka qayb galaan darteed loo soo daayay Ma- waa ku tegi doonaa markii eh, Soom- etoobiya laga soo baxana cabdullaahi yuusufna markaba inqilaab uu ka qayb galay fashilmay oo fashilmay haa oo nin cero layidhaha iyo xamarka wadeenoo la qabtay isku gurub ahaayeen isaguna waa baxsaday kadibna etoobiya wuxuu kasoo bilaabay jabhadeyn maarata yani uu ma- xamar iyo soomaaliya waa ku imaan doonaa sheekadaas insha allah calaa kulli xaalin eh, labadaas arrimood uu qabtay kadib dadki maadaama ay dhibanaayeen dowladda musuq maasuqa dalka ka talinaysa wax ummadda la gaarsiiyo nacfi ayna jirin waxaa loo maleeyey waa baryey kacaan towrad ha- maarata yani wax cusub dadku aaday maarata yani ugu riyaaqeen in isbedel imaan doono oo maarata yani horumar ummadda ay gaari doonto middii hore laga soo daalay mid horaa laga soo daalay tanaa marka mataqaana haddana loo sacbiyey Ha, waa saa waa loo sheegaysa sacbiyey, waa loo sacbiyey waa sidaa sheegaysa markii loo sacbiyey oo inay maarata yani towrad wax qabanaysa ay yihiin ay isu muujiyeen oo maarata yani ay waxyaalihii ay sameeyeen maxamed siyaad barre ugsame waxaa ka mid ahaa kow ciidamada soomaaliya waxay ahaayeen militariga iyo booliiska iyo nabad sugidda iyo asluubta ciidan sanaad lagu soo diro leeyahay guudodayaasha gulwadayaasha haa waxaa nin la yidhaahdo cabdiraxmaan gulwade ayaa ka ahaa taliyaha ciidanka u ahaa wuxuu kaloo sameeyey hooyooyin ururka hooyooyinka soomaaliyeed muraayo garaad islaan la yidhahdaa madax ka ahayd wuxuu kaloo sameeyey ururada shaqaalaha wuxuu sameeyey barbaarta niman gaashaamo wato oo u shirma oo dhan cadcad wata wuxuu sameeyey oo aad u ballaariyey hobalada dadka heesa kuwaas aad ayay u badnaayeen una xoog badnaayeen waa la maalgeliyey wuxuu sameeyey ubaxa kacaanka oo ayaguna maarata yani heesaha iyo waxaas la baro yani la barbaariyo lagu barbaariyo maarata yani towradaas iyo kacaankaas lagu barbaarinayo aad iyo aad
wuxuu sameeyey waxa la yidhaha iskaa xoo qabso dadka xooggooda in maarata yani lacag la-aan looga faa'iidaysto waxyaalahaasoo dhan ayuu sameeyey waxyaalihii uu sameeyey waxaa ka mid ahaa in quudka dadku cunayaan la xadido oo dowladda gacanta waxaan soo dowladda gacanteeda soo marinba aan la heli karin midaal oo kale beeraha waxa ka soo baxaaya beertu markay sabuulka soo saarto yani bislaa tagto guuladaaba tagaayo raashinka haddii lasoo gooyo dowladda lagu wareejiyaa lacag yar oon macno lahaynaa lagu siinaa waxaas waxay gelayaan inji wax la yidhahdo kayd oo baqaaro waaweyn oo a d c la yidhaahdo injiyaha lagu shuba dadka gobolada soomaaliya oo dhan jooga anu markaas muqdishoan mar aan joogay sideed saaxiibin baa lagu soo garaaca albaabka markaad furtaan leh meel qofaa ku joogteen gurigaan waa laydin qoraa kaaraa laydin siinaa inta qofood ku qoran tahay waa garta dukaan xaafadda ku yaalla aad saaran tahay waa garta dukaankan degmadu waxay ka soo qaaday baqaarka injiga degmada waxaa ka soo qaadaya laanta laanta waxaa kasii qaadanaya waaxda waaxda waxay siinaysaa dukaanka adiga dukaankaasaad leedahay waxaa kuu qoran nuskiilo sakora rubc saliida maarata yani shuuro bahal ahoo mashaaric camal ah waxaasaa lagu soo qoraa raashin suuqa hal raashin ma yaallo yaanyaa taal bis yaanye iyo bocor iyo basbaasaa yaal maxay ka dhigan tahay marka aynu dowladdii hore haa dowladdii dowladdan ka horreysay waxay ahayd dimuqraadi sax waxaa cusb cusbo lagu daraa wixii aan kusoo khasaaranay hadeeraad sagaal sana soo tijaabin cusboonaysidowladdaas dimuqraadiyada ahayd waxay u jejeerta reer galbeedka raggeeda oo kawaadirtana waxay ka soo bixi jireen talyaaniga iyo meelahaasaa loo diri jiray isbedelaa dhacay marka markay kacankaanu yimid waxay u jeestay bari ruush iyo sofiyeed iyo kuuba iyo jin iyo jaan baryaa la aaday soo ma jeedid waxaa kaloo la qaatay mabda' ka khatarsan kii hore oo ah diin la'aanba laa ilaaha walxayaatu maada yacni wax walba sida loo arkay waa shuuciyo diinba inayna jirin allahba inuuna jirin kawaadirtanna waxaa loo diraya halkaas ruushka ruushka serbiya meel la yidhahdo qabow badan aa la geenaya markaas waxaa lagu soo baraya ilxaad waxaa lasoo baraayey khamriga waxaa lasoo baraayey dhilanimada waana ragga kawaadirtaah dalka iyo dowladda hogaaminahay oo qaybaha kala duwan oo maarata yani loo dhiibaayey hay-adaha dowliga o dhan loo dhiibayo wasaaradaha muhiimka iyo ciidanka iyo meel walba la geenayo waxyaalaha dhaca waxaa ka mid a waxaa iiga sheekeeyey nin la deganaa jiray oo wasiir ka noqday dowladdaas waxaan soo dhoweynay yiri niman loo diray sofiyeed oo afar sana ku maqnaa eerboorka laga soo dhoweeyey waxaa madaxtooyada lagu qaabilay maxamed siyaad barraa joogay xafladaa loo sameeyey waa la soo dhoweeyey markii la kala tegey ayaa xafladda dhammaataan nin aan isnaqaano waa hore aan xidhis la ahaan jirnay masaajidda aan isla joogi jirnay subc aan isla akri jirnay aan taa qabtaa inuu niyaw bal iga waran sofiyaad maxaa ka keenteen markaas wuxuu yiri niyaw wax weyn aan ka keennay markaas bal niyaw wax iiga sheeg anuu markaas wuxuu yiri isagu markaas ka horow talyaaniga wax ku soo bartay laakiin kan halkaasaa loo diray marka wuxuu yiri u yiri markaan xerta ahaan jirno masaajidda aan joog jirnay wadaadada markay tafsiirka akrinayaan tafsiirka waxaa la akri jiray ramadaanka iyadoo la barakaysanahay waxaana la akri jiray ugu badnaan jus markay ma garat oo barakaysi ah ninaan afartan sano gaarinna maba ma laqbay karin qur-aan ma ma fasir karin indhahuba beelaha balaaya ku dhacaysa qaabkaas ay aaminsanayen marka wuxuu yiri marka aan joogna halkaas tafsiirka culummada alif laam miim allahu aclamu bimuraadi soonam dhihi jirmi markaas nacam haa wuxuu yiri alif laamiimta waadada garawaayana ma soo aragna war kale waa garta markaasa intaan si degdega u yaabay waxaa inuu yiri oo aliflaamintaa soo aragteen maxay tahay markaas wuxuu inuu yiri alifkana anjelisaa loola jeeday laamkana liilin miimkana markis saddexaas odayo shuuciyada abaabushay aliflaaminka waa dad garow islaam intaas Cajiib.
si degdega hore ka fiirsan waxaan inuu yiri walle shuuciyadan haddaan ummadda laga qaban waa- ummadda waa rogaysaa inuu yiri Haa.
warkii ha la qaaday maxamed saad baraa loo geeyey oo ninkii saaxiibka ahoo ninkan ma mas-uul waay Hmm.
Waa- nin ragga kaaga sheekeyna shalay aan ku sheegay eh, yani jumbur nin la yidhahdo waay Haa.
waa ninka maxkamadda badbaadada qaranka joogay Haa.
wasiir ku-xigeenna waa noqday Haa.
marka waxaa la ninkii eh, jumbur ahayo maxkamadda u dhiibatay saanuba yiri shuuciyadu dalka waa ruga waleey habeenkii dambe wuxuu dhanoo iska mushaaxa oo baaur wato magaalo dhexmarahay aa baaurka lagu horgeeyey Eh, eh, nimanka enanistaha dhab labaatan jiroo habeenimo laigeebi Mhm.
qol yar oo ma hal hal sarir oo- oo- oo- oo oo shamiida ay taalo shub ah aa wuxuu iraa musqushin gudaha uga taalo aligelish Mhm.
afar sannadaa kusoo qaata biyo ku xirna Mhm.
kelimadaas bis Eh, ilxaad diin la'aan halkaasaa loo jeestay dowladdan eh, tii hore waa kasii khatar badan tahay Mhm.
maxaa yeele waaba dowlad oo ilxaad yacni eh, eh, kufaar qaxdhaati Mhm.
ruushaa yimid dalka meel walbuu ka maray kuubaa timid dalka dhamay maarata yani mareen eh, maarata yani eh, waa markay dhacayso abaarta dabadheer oo ummadda ay ku- baaba'day Mhm.
waa aafo samaawiya waaye oo ciqaab ah Mhm.
maxaa yeelay eh, waxaanu sacabtunay nimankan markuu kacaanka towradda waa loo sacabtumay Mhm.
waa lasoo dhoweeyey waa loo gurmaantumay waa loo heesay guulow siyaad noolow noolow eh, weligaa jiroo joog afar sano kadib markaad abaartana timid abaarta Mhm.
todobaatan iyo afartii abaar waxaa timidee ummadda dalta iyo dunya ku baaba'een waatii marka gobollada eh, maarata yani eh, waqooyi bari iyo waqooyi galbeed iyo goboladan dhexe oo dhan ummaddii laga soo raray oo eh, sablaale iyo kuntuwaarey iyo maarata yani jajuume iyo halkaas la dejiyey baraawe qaar malaay dabato laga dhigay so la geeyey meesha la yidhaahdo eh, cadale la geeyey malaay dabato dad iyo dunya ku been duwa ku bayan intaan marka abaartaas la gaarin siday wax- yani istaraatiijiga waxu socdeen toddobaatan iyo labadii nimankii isla qabsaday eh, towradda oo militariga ah ayaa qaar ka mida toogasho tiirka la geeyey ninka la yidhaahdo eh, salaad gabyar oo kale cabdulqaadir dhaalle la dhihi jiray caynaanshe saddexdooda waxaa lagu eedeeyay inay inqilaab hoose wadeen wax inqilaaba hadda la arkana ma jirin laakiin dadku waxay ku fasireen maadaama asaga dowladdan qabyaalad ka horreysay oo qabiil wax lagu qabiil wax qaybsanay lagu qaybsanahay in qabiilkii dhammaaba uu ina tiro oo meesha ka saaro marka saddex nin oo saddex qabiil oo waaweyn ka dhaltay hawiyaha iyo daaroodka iyo isaaq ka dhashay saddexaasuu waqdhaacin uga dhigay dowladdiisi wax ka dhashana ma leh oo kacdoon ka dhashay qabyaalad kale oo ka- waxba kama dhalan marka waxay noqotaba eh, maarata ishu weer ku qusqaado waa la cabsaday cabsidiisa ninkan uu meesha ku qabsaday zimaamka ku qabsaday halkaasay ka bilaabtay todobaatan iyo labadii waxaa kaloo dhacday in afka soomaaliga la qoro oo laga guuro soomaalidu eh, carabiyay taqaanay maxkamadaheeda iyo qudaadeeda iyo ninka kulli carabiga wax lagu samay jiray carabiga in laga guuro xataa ninka aan eh, carabi ku hadli karin qur-aankaa la yaqaanay fartaa la yaqiinay af carabi ahaanaa loo qorahay waxaan kaa rabaa waxaan ku iri waxaan joogaa oo af so- af carabihaa la qorahay Oo- hadalkiiyo soomaali ah ayaa qoraalka Ah, carabi qoraalka xarfi carabiga.
xuruuf carabi loo Xaruuf isticmaalay carabiga la yidhaha. laakiin maca alasaf waxaa la qaatay laatiin eh, nin la dhihi jiray shariif saalax iyo nin la dhihi jiray xuseen axmed kadare xuseen sheekh axmed kadare la dhihi jiray raggaasaa ragga guddiga ka noqday maarata yani guddoomiye shariif saalaxa noqday Eh, raggaasna waxay ka noqdeen rag guddiyaha loo saaray toddobaatan iyo labadii afka soomaaliga lasoo saaray kadibna baahintiisi aa la gudagalay in baadiyaha iyo duurka meel walba la gaarsiiyo yani oo lihi reer miyiga la yidhaha In ba- qof kastoo baadiye joogta la isku dayo inay afka barato soomaaliya inay barato waa mid hadda aan jeclaa lahaa eh, xarakadu way dadaashay jazaahum allahu khayr waa dacwada iyo tawxiidka waa la faafiyey laakiin waxaan is leeyahay haddii ardadan ka soo baxaysa kuliyaadka shareecada ka soo baxaysa ama macaahidda ka soo baxaysa haddii la yidhaahdo shaqo qaran ilaa kuwaasba shaqo qaran ay ahayd yacni waxa mushaari ku qaadayna xataa ma jirin anagaa uga ooleysan anagaa uga oleysan inta eh, ayaga marka hore dowro loo qabto towxiidka keliya laa ilaaha ila allahu iyo macnaheeda in dadka la fahamsiiyo salaada waxay ku ansaxayso arkaanta ku filan arkaanta in arkaanta islaamka dadka la fahamsiyo arkaanta islaamka in la fahamsiyo So, shanta tiir islaamka hadduu fahmo hadduu qofku fahmo yani wax weynaa u baxay laakiin waxaa arkaysaa maca alasaf dadka ayagoo muslimiin yani sheeganaayo oo xataa salaad dukanaayo sakaynayo oo soomaaya haddana qaarkood inaan tawxiidkiba aanu saxnayn oo laa ilaaha ilaa macnaheeda maxaa loola jeeda markaa tira qofka aanu fahmi karin weliba miyiga ugu dara ha miyigaa ugu daran markaan baabuurta aan wa- ma- duurka marayno ninaa ku istaajinaya waayeelo oday waxaa ninkan waayeelka hore usii qaad dadka moogtaada waa ilbaxeynaya ayaanan baabuur dadka aan ku qaadnay markaa meelaan ku dejin markaas wuxuu waxba shukreeda dhihi maayo baabuurkan sikada aniga laga qaado nafsagada laga baxsho waa gartay yani dadka meel ayaga nafsagada waxay maraya inaan wax wada leenahay inay dareemaan maasha allah laakiin annagana waxaa nagala rabaa inaan wax wada leenahay inaan dareeno shacabka inaan wax wada leenahay inaan dareeno annaga nafskeena saas waa oo yani waxay naga dhexeeyaan soo ma jeeda ayaga hadday dareemeen inaan wax wada leenahay annaga uga ooleysa inaan dareeno inaan wax wada leenahay oo aysan soo bixin bulsho dabaqad ku kala jirta dabaqad kala jirta inay- aad iyo inay- aad aad iyo aad baawur hadu wataa mitaan kale qof waa yeela iyo qof cajuus iyo qof aad aragti horu qaad baawurkaa kula leeyahay qof muslim waaye ma ma Masha marka Allah.
markaad qaado haddaad wa- wa- xoogaa yar qofka aad tambiih dinka tawxiidka ma garan karo marka waa mu- waa musiibo jirto waaye Da- ducaada waxaa la sameeyey waxa la yidhahdo dacwat alaryaaf laakiin kuma filna marka waxaan sin lahaa olol ahaan in maarata yani eh, iskaa wax u qabsa iska lagu wax u galo.
qabso ah lagu oo galo.
shaqo qaran ah loo aado oo qoys walba la isku daya inta loo tago in arkaanta islaamka la- la- oo weliba aan maktabka dacwada oo keliya lagu aan dayin loo dayn ha ha haybaneeyo ha maamulo waxaan maamul lahayn waa baaba'aya ha maamulo laakiin in dad la siiyo dadkan ardadan ka soo baxday macadkan la yidhahdo, ardadan qaado kasoo faa'idaysta kasoo fa gobolkan gobol gob hebel hal maarata yani ha- cagtaa lasoo mariyo oo qoys walba meel degan inta loo tago nimankaa sida aan ku sheegayo qoysaska marka u tagaan eh, ba- badarka ay dubtaan oo qaloonka ah ay la cunayaan aqal aqalay u tagaaya aqal aqal ay u tagaan sabuuraday wateen isku laaban oo jeesada dhexda uga jirto marka geedkaa la suraa dadkii gu- gurigan joogay iyo xaafadda isku dhawaal keena a- af soomaaliga la bara buugga iyo qalinkii is- qoftu waxay ku wataa eh, baabuurka haan- eh, baabuurka ay wataan janjalka oo haanta ay ugu jirtaa mawjada yani juhdi badanay ku bixiyeen marka olo- ololiha ololahaas oo tawxiid ah loo baahan yahay.
olahaasoo tawxiid ah ah loo baahan oo yahay.
arkaanu islaam ah Mhm.
oo dadka ay fahmaan aa loo baahaya dacwo kaloo weynba intaan la gaarinba intaas keliya in ardada loo dhiibo idaa dadkaas u taga intaas ka soo saxa Mhm. inay siyaad baran anagaa uga oleysano Annagaa maanta uga oleyso oo- maanta.
oo Ha.
diin faafinayna aad iyo aad dadka inay diintooda fahmaan laga maarmaan waay calaa kulli xaalin eh, waxyaalihii marka eh, fa- afka soomaaliga la qoray toddobaatan iyo afartana waxaa dhacday eh, maarata yani abaartaas ku yina dhacdo iyadana loo gurmaday oo dadkaas lasoo raray toddobaatan iyo shantii waa marka oo xeerka qoyska la keenay oo meel fagaara ah stadio conis sideedii maarso maalinta haween weynaha adduunka oo ha- haweenka soomaaliyadna ururiba lahayn ururka haweenka soomaaliyeed maarata yani loo dabaaldegayay oo marka maxamed saadar ka khudbeeyey oo quraan- quraankii uu nasakhay oo yiri quraanka uu maarata yani wax badan oo kamid ah waaba waaba masuuq Eh, maarata yani eh, sumun iyo sudus iyo rubuc iyo waljinni maarata ma jiraan uu yiri oo yiri wuxuu yiri inaad igala yaabtaan waa gar inaad igala yaabtaan gar marka saddex jir wuxuu yiri maxaa wacay weligii maarata waa laydinku shubay waa laydinku shubay weligii baleen kama shubin bid walaa anaa runta idiin sheegaya bid Ma- haddaan waddadii horumarka iyo ilbaxnimada aan cagta saarnay ma carab ari ilaali jiraan raacaynaa bi soo ma jeed waxaas soomaalidu waa dhegaysanayeen lagama dhiidhin ummaddu kama kicin stadio conis waa buuxa ummaddu waa waa soo loo sacbinaya gu- heesaa loo qaadaya guuloosiyaa.
gaalnimo cad oo banaanka lasoo istaagay kaalmo cad banaan kala soo istaag calaa kulli xaalin eh, toban wadaad wadaadda masaajida ka hadlay oo weliba dhalinyaro ah ha u malayna waada waawen yihiin rag dhalinyaraha ay ahaayeen rag dhalinyaraha masaajid ka hadlo yiri waxaa sax maaha ilaahay saanu leeyahy mawjaa lidakari mitlu xadi unsayeyni yani nin iyo naag ma sinna الرجال الرجال قوامون قوامون على النساء يعني حقوقda iyo maarta yani cibaadada waa loo- waa laga sameeyaa laakiin waa waa ajbaadka waa lagu kala duwan yahay kale ayaad cadcada marka la beeninaya calaa kulli xaalin waado badanaa laga qabtay masaajida inta kobaha askarta la galeen laga qabteen kadib waa la kala shaandheeyey toban ninaa ku adkaysatay niman dhalinyaro ah nimankaas dadku way badnaayeen dad badanaa laga qabtay Oo diiday.
dadkii eh, maarata marka la- la isxirxiray imtixaankaa lagu kala guday imtixaanka lagu kala lagu kala lagu kala dheeriyey dadaa xoogaa maarata raamaareeyey dadaa iyo anagu saas ma wixii macmac wixii saas ahaa muddaa la xirxiray kadibna si tartiib tartiibaa loo kala daayey laakiin tobankaan si degdega ayaa geedka lagu geeyey tobankaas subax barqaha la tugtay wuxuu inay shuuciyada guulaysatay oo diin laga farxashay darteed aan laba diyaaradood oo miigaga la kacasho oo dabaaldeg ah oo hawada xamar saa isku dabamaraayo saa u gadgadoomayo ilaahay wuxuu qadar labadood inay fooda isdaraan oo midna xerooyinka ciidamada dhinaca sidayniila ku dhacdo midna xaafadan waa beri ay ku dhacdo oo guryo badan ay gubtaan waxaa dhacay marka in ninaa u yimiday eh, raggiis kamid wuxuu yiri waxaa dadku leeyihiin waxaa kaloo daaya roob shuuxa oo ilin camala waxaa qur-aanka famaa bakad calayhim usamaa walardi dadkii la halaagay oo mujrimiinta ah famaa bakad calayhim usamaa walardi yaa lihi marka hadda ninka taqiga ah oo muuminka ah oo mu- muwaxidka ah oo mujaahidka ah inay cirku iyo dhulku ooyaan muxtamil waa suurtagal marka waxaa la yidhi waxaa- roobarka waxaa da-ay roob tixtiixa tixtiix waa la aa sheegaa daay, waa la sheegaa had waxaa la yidhi arrintaas waxay u dhacdaa layidhaa la yidhi nimanka la dilay ayay darteed diyaaraddu isugu dhaceen calaa kulli xaal markaas wuxuu yidhi halkanaa fadhiyaa laga amray halkan diyaaradda waxay ugu soo dhici weysa buy. halkaanaa laga amray buy. halkan maxay ugu soo waa madaxtooyada dhexdeeda halkan maxay ugu soo dhici weysa buy. yacni uma jixin jixin umana debcin wadaad xumayaal u dhihi jira wadaad xumayaash wadaad xumayaasha u dhihi jira waxyaalaha uu sameeyo sam- kaloo sameeyo waxaa kamid ah khiyaanada ahaa markii ay badatay wadaadda u dilay arrintaasay ku badatay ayuu wuxuu soo aruuriyey wadaadadii suufiyada ugu waaweynaa waqtigaas jiray wadaad maarata la dhihi jiray eh, sheekh ma- sheekh muxudiin celi iyo eh, wadaadda waaweyn oo dubab waaweyn oo maarata yani eh, jiray oo soo aruurshay soma jeed markaasuu tiyaatarka isugu keenay dadkana waa la isugu yeeray markaas wuxuu yidhi waxaa le- waxay leeyihiin buu yidhi maxamed saad bar wadaadow lahay wadaadow lahay wadaadda ma lahayn buu yidhi waa kan eh, sheekh hebel waa kaasaa sheekh hebel waa kaasaa waxaan u leeweynaa buu yidhi Ha, kuwa yar yaroo ciyaal suuq ahoo imberaaliyadda caalamiga ah ay soo dirsatay oo, ah, ma- ayaan ayaan qabana buu yidhi maahan anaga culamo lahayn culimadaan lahayn waa- maan ku- maan lahayna buu yidhi culimada aad taqaaneen oo dalku lahay waa kuwan waa niman suufiya oo nin walba duubkiisa intaas la egyahay calaa kulli xaalin sideetan shantii eh, todobaatan iyo shantii eh, maarata waadaasaa maarata la dilay waxaana lasoo saaray xeerkaas qoyskaa lasoo saaray waxaa kaloo markaas qabanqaabadeedi jirtay nimankan militariga waxay isla markiiba bilaabeen markay dalka qabsadeen inay militariga dhisaan todobaatan iyo shantii waxaa la abaabulay jabhaddii soomaali galbeed etoobiya Saga- eh, to- todobaatan iyo iyo iyo iyo lixdii na ciidamadii soomaaliya qeyb dhan oo kamid a ah waxaa la geliyey gudaha etoobiya oo jabhad laga dhigay oo kaakigii oo jabhaddu lahayd loo geliso Eh, etoobiyaanku markay qayliyaan oo markaa ma- meelaha ma- ka qayliyaan ay yidhaahdeen soomaaliya weerar nugeys wuxuu maxamed saad bar dhihi jiray waa nimanka gobonimo doonka ah xorriyad doon ah maxaa yeelay xilligaas dad gobonimo doon ah jiray oo dowladnimada maarata beemeynta raadinaya waxaa kamid ahaa oo sidaad barna taageeri jiray waxaa kamid ahaa dowladdan hadda eritrea xilligaas waa la taageerahay waxaa kamid ahaa qolada hadda eh, tigraaga ah oo oo mele zanaawi madaxda u ah mele zanaawi xamar uu joogi jiray oo daw- waa la- waa la saaciidaya waa la ta- waa la- waa- waa la taageeraya waxaa kamid ahaa eh, koonfurta s- eh, koonfur africa waa la taageeraya waxaa la taageeraya zimbabwe jabuuti waxaa la taageeraya jabuuti jabuuti hadda soomaaliya bay ahayd ayadu yani xoogaaba soomaalidu markaas gelisay waxaa la taageerayay nimankan la yidhaahdo ii sheeg eh, namibia zimbabwe ha zimbabwe dowlado badan oo oo maarata yani gobonnimo raadsanaya aad soomaalidu ay taageeri jirtay oo maxfalada adduunka marka la tagana laga difaaci jiray lana taageeri jiray calaa kulli xaalin eh, waa xorriyadda aan sheegayna waayo xorriyadda hadda aan ka hadlayno xorriyad maarata yani iska musayifa Xorriyad- xorriyadda afrikaanta lagu kala Xorriyadda- qaybiyey waa xorriyaddaas waay calaa kulli xaalin todobaatan iyo toddobadii waa marka ay seven seven dhacday toddoba bishii toddobaad todobaatan iyo toddoba waa marka xuduud beenaadka ciidamada rikliga oo qalabka militari dabaabaadkooda iyo diyaaradahooda iyo eltalarigooda iyo yacni waxooda dhan wata ay xadka dhaafeen waa taariikhda toddoba toddoba toddoba afar toddoba afar todoba gabaaba laga tegay afar todoba isdaba taal inaa gaba ka tegay hadda ana si fiican oo gabaga anugu xasuusa calaa kulli xaali soomaalida dhanna markaas waxay u helaneed etoobiya dagaalkeeda waa laga midaysanaa beled iyo baadiyo dadku waa taageersanaya islaamaha hilibka jarhaya kuwa maarata yani waa, eh, maarata dharka dermaha aruurinaya waa la taageeraya calaa kulli xaalin eh, nimankii ilaahay waa jabiyey waa jabeen Eh, nakra oo aad u foorxun oo ku dhacday magaala magaala looga qabsaday maxaabiis aad u fara badan oo shan kun ilaa lix kun udhexaysa laga soo qabtay laga soo qabtay dabadii jeediyey saas markay dhacday kadib wuxuu dareemay mingista xeyle maryam markaas ah- ah haysta etoobiya oo korneyl ah oo isaga nafkiisu nooc inqilaaba ku qabsaday marka waxaa kaloo dhacday markii eh, dagaalkii uu- uu socday oo etoobiya ay jabaysay a waxaa la arkay ruushka oo labcanlaynayo etoobiyana la jooga soomaaliya la joogo soomaaliyana la jooga soomaaliya waa la joogaa waa taageersan yahay xaggana waa taageersan yahay labada dhinacba waa ku jiraa marka waa laga shakiyey afar laad sac ay shir qabsadeen golihii wasiiradii maxamed saad barre waxaa la soo saaray afartan iyo siddeed sac in ruush looga baxo afar iyo labaatan sacna kuuba inay ku baxdo waana laga dhabeeyey waa baxeen warkee ma garata wamaca daalika markaas hanti wadaagaa la ahaa reer galbeedka xiriir lalama leh meel cidlaha markaas la taagay ninkii maxaa yeele haddii uu xiriir kale dhinaca kale galbeedka jiri lahaa waxaa imaan lahayd in ruushka difaac laga sameeyo marka laakiin qoladan dowladda waxay ku talagalayeen hub ku filan inay haystaan kayd inay leeyihin koob iyo labaatan god oo hub ka buuxa waxay ku yaaleen meesha la daynili oo godod hoos loo golaa kor loogama jeedo kor geedaa ka baxaya hoosaa loo galaa hoos marka loo galaa magaalo tegey baabuurta waaweyn oo kalbaraysada ay ku kala wareegayaan isjiida
magaalada dhulka hoosteeda oo dhulkaasida waxaasaa hub ka buuxay dowladdu markay dhacday anagaa tegey anagaa tegey hub ka soo daldalno meelaan ku xarino in lagu jihaado darteed laakiin maca alasaf waxba macnaa kama soo bixin calaa kulli xaalin waxaa dhacda marka ruushkii waxaa cararay ninka la yaha mingiste wuxuu tegey ruushka u tegey wuxuu waa la qabsaday waa ii dhammaatay waxayna ahayd etoobiya nafteeda shuuciya ahayd yani dowladii hanti wadaagga oo ninkaas oo barbaarihaya ay kamid ahayd marka asaga abiise loogama amar loogama qaadan dagaalka etoobiya mana jeclayn in soomaalida etoobiya dariraan ma rabin maxaa labadoodaba xuluf ay la ahayn laakiin soomaalida hubkan iyo ciidankan uu dhisaayo ayaga ulajeedadooda waxay in etoobiya ku weeraraan waa garta waa laisku dhunsan yahay soo ma jeedid marka bax la yiri mingistana untaa ka degay mooska ka degay uu yiri gacan waxay uguma jiraan waxayna qabteen inuu soo qaaway marka oo asaga iyo kuubaanka iyo yeman iyo kulli ay soo guuraan badda cas dekedan casab ay yimaadaan maraakiibtii laga soo qaado diyaarada laga soo qaado oo helikobtera ay soo qaadaan taangiyaal soo qaadaan ciidankii soomaaliya gadaashiisa lagu dejiyo la yidhi haddaadan soo bixina waa idin dhammaanaysa la tashi ay sameeyeen dowladaha carabta ay la sameeyeen dowladda siaad barre waxaa leeyi kabaxa dana ka baxi jiraa idin roon ninkan raggiina ku baaba'ay hal mar waxaa lagu dhawaaqay kabaxaay wax la yidhahdo si habjaqa oon habaysnayn oo xataa hubkii iyo kaydadka la geeyo gudaha la gubay oon loo helin kanshiye in la qaado oo dadka baabuur soo celinaysa ayna jirin waa habjaqa oo nin walba lugaynayo ayaa looga soo baxay waxyaalaha kaloo dhacay oo la sheegay waxaa ka mid ah siddeetan sargaal oo raggii ugu firfircoonaa dagaalka ah horta guud ahaan waxaa la sheega dagaalka maxamed saad barre isagaa meesha ka ahaa atoore inuuna rabin atoore kale inuu kasoo dhinaca baxo waa garta side yacni in dagaalka nin uu ku magac yeesho oo nin guul soo hooyo ma rabin badal guura inuu soo baxo ma rabin in magac nin gaara uu yeesho oo maxamed siyaad barreka magac weyn ama lamid ah ama dagaalka ku guulaystay maxamed siyaad barre ma rabin marka dowladda militariga halkaas nina waa badal u ahaana badal u ahaana bis yani waa dowlad dictatora oo maarata yani militari ah ninkaas bis nin kaloo soo bixi kara ma jiro iska ilaaliye asagaa lagu tasbiixsada guuladow siyaad saacadu balqaaday nin kale marka lagu tasbiixsada inuu soo baxo ma rabo anaga markaan iskuulka dhiganayn subaxdii markaa taabuurka heysta guulooda siyaada marka hore la qaada guulooda siyaada aabihii garashada gayigayow heesta markay dhammaato ama waxaan qaadi jirnay subax walba saacad walba subax walba saadirkaan kuu barinaa sama inaad ku waartid sarreeyaheennu ahaado abasiyaad yani yani marka nin lagu tasbiixsanaayo ya siraadka afrika laabtiis saxar madow lahayn siyaad noolow noolow noolow siyaad raadiyaa waxa ka socda waa yaabaysa tasbiixaa socota tasbiixaas marka ma soconaysa dee nin kale soo baxo waa waa waa ma marka lama ogolayn saas darteed haddana waxaa marka la soo baxayey siddeetan nin oo raggii saraakiisha ugu firfircoonaa ah ayaa ayaa ayaa inta meel isugu geeyay in la dalacsiinayo camal inta lasoo duxulay a meel inta loo sugaya dhegtigii loo daray arrintaas waxaa lagu eedayaa ninka la jira janaal galaal aa fuliyey laakiin amar kolleyba koru ka yimid soo ma jeedi nimankan waxaa looga cabsada haddii la laabto inay niman oo yani niman dagaal ku jira waaye marka inay inay ficil samayn karaan inqilaab kala sameeyaan inqilaab kala sameeyaan waana dhacdayba waana dhacdaba goor dambe inqilaabkii cabdullahi yuusuf cabdullahi yuusuf markii lasoo laabto dul badiiba lasoo laabtaba cabdulqa cabdullaahi yuusuf iyo ninka jenaraal ciro gruub noocaasa waxay isla markiiba isku dayeen inqilaab inuu dhaco inqilaabkaas inqilaab la wada dareemay oo jugta xabada la maqlay oo xiriir ciidamada ay maarata yani taangiyaal ka soo baxeen oo magaalada dhan laga dareemay laakiin tii hore inqilaabka lagu eedeynaya qoladii hore inqilaab la dareema mahe calaa kulli xaal inqilaabka waa fashilmay kadibna cere iyo waaba la toogtay saraakiil badan qaar badanna xabsigaa loo wada dhigay cabdullahi yusuf waa kii baxsaday etoobiya aaday kadibna jabhad soo abaabulay s d f la yidhahdo ama kulmis soo ma jeedi halkaasaa waxaa ka bilowday dowladdii soomaaliya iliyaarkeedii yani meeshaas ayuu ku bilaaw tobanka dowladdan tobankii sano ugu horreysay waxay ahaydee dowlad oo kor inuu socoto lamoodahay laakiin tobankii dambe waxay bilowday inay hoos u dhacdo dowladdu waxay gashay inhiyaar aa dhacay wadadii burburka inay cagta saarto oo jabhado markaas kadib ay midba mid ay ka daba marto ugu dambeyn waxaa bilowday dowladdii siyaadbar marka oo marxaladaas soo gashay oo aad u sii nuxuusiisaoo dib u gurasho ku jirtay iyo aasaaskii jabhadihii oo bilowday oo bilowday intaas marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan xalqadeennan hadda kusoo gebagabaysano oo qeybta koowaad ah xalqada labaad ayaan insha allahu tacaala kasii ambaqaadaynaa burburkii dowladdii siyaad barre iyo jabhadahan sida ay ku aasaasmeen xalqadan intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة